إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waxaan halkan insha allahu tacaala wixii ilaahay naga garansiiyo aan ka akrin doonaa kitaabka magaciisa la yidhaahdo khud caqiidataka min alkitaabi waasunnati saxiixa caqiidadaada waxaad ka qaadataa kitaabka allah iyo sunnada rasuulka ee saxiixa ah sala allahu calayhi wasalam kitaabkaas oo uu iska leeyahay sheekha la yidhaahdo magaciisa moxamed jamiil zaynu la yidhaahdo oo nin culimada maaragtay salafiyiinta ah ka mid ah ayaa kitaabkaa iska leh marka kitaabkaasaan wixii ilaahay naga garansiiyo aanu ku tarjumi doonaa cajalkan isaga ah kitaabku marka waxa uu ka kooban yahay ama markii lasoo gaabiyo waa su-aalo aada iyo aada u qiimo badan oo muhim ah oo uu sheekhu ka jawaabayo su-aalahaas oo ku saabsan caqiidada ruuxa muslimka caqiidada loo baahan yahay ruuxa muslimka in laga helo oo doonaya inuu berribta naarta ka badbaado janno la helo ruuxaasi waxa weeye caqiidadiisii ayuu sheekhu meeshan taata ku sheegayaa marka wuxuu u sheegayaa qaab su-aal iyo jawaab ah su-aal buu marka hore isweydiinayaa marka kadibna jawaabteeda ayuu maarata bixinaya wuxuuna la xidhiidhinayaa yacni mas'aladaa uu ka hadlayo ama arrintaa uu sheegayo daliilkeeda kitaabka alla ku soo arooray ama sunnada nebiga kaga timid sala allahu calayhi wasalam si macnaha ruuxa akhriyayay oy qalbigiisa ugu dego oo ugu xasilo oo uusan u moodin shay ruux jeebkii ka yimid ee uu u ogaaday inuu yahay shay ka yimid kitaabka alla iyo sunnada rasuulka sal allau alay wasalam waxaa marka la ogsoon yahay in ruuxa caqiidada caqiidadu ay tahay sideedaba asaaska diinta islaamku ay ku taagan tahay ama shayga lafdhabarta ah ee diintu ay ku taagan tahay waa caqiidada weye ruuxa haddii tawxiidku iyo caqiidadu ka hallaabaan oo ka khaldamaanna waa ayaan darro adduunyo iyo cadaab aakharo wey haddii ruuxa ay u hagaagaanna waxa weeyaan ruuxaasi waxaa loo rajaynayaa khayr fara badan yaa xagga alle looga rajaynaya subxaanahu wa tacaala waxaanan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu nagu anfaco kitaabka isaga ah kelimadana uu ka dhigo mid isaga wejigiisa loola jeedo oon ujeedo kale laga lahayn kitaabkii marka sheekhu wuxuu ku furfurtay oo uu su-aasha ugu horeysa ciwaankeeda wuxuu ku bilaabay xaqullahi cala alcibaad xaqa uu ilaahay ku leeyahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ku leeyahay leanna diinteenna waxay ku salaysan tahay ictaa'a kulla dii xaqin xaqahu mid kasta oo xaq leh in xaqiisa la siiyo oan cid lagu xadgudbaaya aysan jirin cid wixiisii uu lahaa cid kale la siiyana aysan jirin cid walba in xaqiisa la siiyo allaha ina abuurtay inaan xaqiisa siino oonaan cidna ugu darin addoommadana inaan xaqooda siino haddii macnaha xaas ay tahay aan xaqeeda siino hadduu zawj yahay inay xaqeeda siiso xaaskiisu carruur hadday tahay in xaqa xaqooda la siiyo haddii macnaha qaraabo ay yihiin xaqooda in la siiyo shay walba xaqa uu leeyahay oo mutaysan yahay in la siiyo cadaaladdaasay diinteennu ay ku istaagtay oo ay ku salaysan tahay sidaa daraaddeed xaqa ilaahay uu addoommada ku leeyahay in ay bartaan waa shayga ugu horeeya ama ugu muhiimsan ee laga maarmaanka su-aashuu sheekhiis weydiiyey waxbay marka oo ugu horreysa limaadaa khalaqana allah ilaahay muxuu noo abuuray ilaahay ujeeddada u abuuristanada ka lahaa maxay ahayd le-anna shay iska dhaca ma jiro shayga marka la samaynayo ujeeddaa laga leeyahay ujeeddaa ka dambeysa xataa binu aadamku markuu shay samaynayo ujeedduu ka leeyahay guri markuu dhisayo wuxuu doonahayaa inuu dego oo markuu xaas guursanayo wuxuu doonahayaa inuu ku xasilo awlaad saalixana uu ka helo markuu macnaha waxa weye shaqad uu shaqaynahayo wuxuu doonahayaa inuu ka helo risqi ka helo shay walba ujeedduu leeyahay la samaynayo marka marka wuxuu sheekhu leeyahay ilaahay ujeeddaduu inuu abuuray maxay tahay ilaahay wuu ina abuuray taas dood kama taagna laakiin muxuu inuu abuuray waa su-aal muhim ah su-aal laga maarmaan a weeye oo ruux kasta naftiisu ay isweydiinayso jawaabteedii waata marka waxau yidhi jawaabteedu waxa weeye khalaqanaa ilaahay wuuna abuuray linacbudahu si aan u caabudno walaa nushrika oo aanan ugu shariig yeelin bihi ilaahay shay-an waxba aanan ugu shariig yeelin inaan keligii caabudno oo aanaa cidna wax ugu darin cidna aanaan wax la wadaajinin middaa way ujeeddada ilahay noo abuuray subxaanahu wa tacala yacni waxa uu ilaahay leeyahay ee ugoonida ah inaan keligii u gooni yeelno oon cid kaleeto oon soo garab istaajinno ilaahay aan wax ugu darno ama wuxuu isagu gooni u leeyahay aan wax ka siinaayo in aysan jirin middaasu ilaahu noo abuuray subxaana wa tacala saasaa laynoo abuuray ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay daliilkeedu waxa weeye waa qowluhu tacaala fi suurati addaariyaat waa hadalkii ilaahay uu ku yidhi suuradda suuratu daariyaat la yidhaahdo wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun insiga iyo jinniga jinka iyo dadka umaanan abuurin ilaa liyacbuduuni inay caabudaan mooye cibaado un baan u abuuray buu ilahi ohanaya subxaana wa tacaala ujeeddo kaleeto oon ka leehay abuuristooda ma ay jirto ujeeddada ugu weyna abuuristeena laga leeyahay waxa weeye inaan ilahay caabudno subxaana wa tacala cibaadada ilaahi ka dambaynta ilaahi ku xidhnaanta ilaahi midaasaa waxa weeye shayga laynoo abuuraya keliyata weya sidaa daraaddeed markaa kadib buu ilahi subxaana wa tacaala aayadda kasii alla wuxuu yihi yani maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yutcimuun inay macnaha risqi isiiyaan ama iyagu risqi isiiyaan kama doonaya buu ilah yidhi subxana wa tacala oo ujeeddada uma abuurin inay isbiilaan ama aniga ay biilaan maaragta ujeeddadan kale waxa weeyaan inay icaabudaan oo aniga ay iga dambeeyaan taasaan u abuuray waxaad marka garanaysaa in yani waxa weeyaan adduunyada oo lagu shaqaysto waktigaagii oo macnaha waxa weye lagu bixiyo uun adduunya raadis iyo shilin raadis xaaskan la guursanayo carruurtan la samaysanayo xoolahan la tabcanayo kulli intaasoo dhan in ay yihiin shay un loogu talagalay inaad u kaalmaysato ujeeddada weyn oo ujeeddada weyn maxay tahay inaad ilaahay caabuddo subxaana wa tacala taasaa ujeeddada weyn ah tii iyada ahayd waxyaalaha kale adduunyada lagu qabanayo ama adduunyadoo dhanba kulligeed waxa weeye waa shay loogu talagalay in loo kaalmaysto sidii macnaha loo samayn lahaa ama loo taxqiijin lahaa ujeeddadaa weyne ilahay noo abuuray subxaana wa tacala wa qowlihi sala allahu alayhi wasalam waxaa kaloo daliilu ah arrinta iyada ah oo inuu ilaahay noo abuuray inaan caabudno daraaddeed ah hadalkii uu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam xaqu llahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-an xaqullahi ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoommada dushooda uu ku leeyahay an yacbuduuhu waa inay caabudaan ilahay keligii walaa yushrikuu aysan la wadaajinin bihi ilahay shay-an inaysan waxba la wadaajinin shay kale inaysan ilahay wax ugu darin subxaana wa tacala oo waxuu ilaahay leeyahy waxa weeye wax inoo imaan doontaa waxyaalaha ilaahay u goonidaa subxaana wa tacaala waxyaalaha u goonidaa ilaahay inaynaan cidna la wadaajin oon keligii ilaahay caabudno subxaana wa tacala cibaadadaasa laynoo abuuray cibaadadaas ayaa laynoo abuuray inaynaan macnaha ilaahay aynaan garab dhigin nebi inaynaan garab dhigin oo aanaan weli garab dhigin oo aanaan rasuul garab dhigin oo aynaan malag garab dhigin oo aynaan qabri garab garab dhigin oo ilaahay subxaana watacaala haba yaraatee cid aan wax la wadaajina inaysan jirin ujeeddada laynoo abuurayay middaa iyada ah weeyaan waxaa laynoo abuuray marka cibaada laynoo abuuray waxay u baantay cibaadadu maxay tahay marka cibaada laynoo abuurayo waa tii hadda maaragtay ilaa liyacbuduuni iyo waxa weeye xaqullahi an yacbuduuhu cibaadadaa iyadaa baa laynoo abuuray laakiin cibaadadii maxay tahay cibaadadii lafteedii laynoo abuuray maxay tahay sheekhu wuxuu yihi wamaa hiya alcibaadatu cibaadaduse maxay tahay cibaadadaa iyadaa ilaahay noo abuuray maxay tahay wuxuu kaga jawaabay alcibaadatu ismun jaamicun lima yuxibuhu allahu min alaqwaali waalafcaal waa ismun waa magac cibaadada jaamicun oo kulminaya limaa yuxibuhu allahu wuxuu ilaahay jecel yahay oo min alaqwaali hadallo ah iyo waalafcaali falal ah wax la sameeyo ah ka ducaa'i baryadii oo kale iyo wasalaati salaadii oo kale iyo wadabxi gawricii oo kaleeto iyo wakayriha waxyaalo kaleeto lamid a saasuu yihi cibaadada ilaahay noo abuuray in laynaga helo oo aan iyada dusheeda ku sugnaano waxa weeyaan waa magac cibaadadu kulminaya wax kastoo ilahay jecelyahay wax kastoo ilaahay u jecelyahay oo hadal ah oo ficil ah oo fal ah oo samays ah sida baryadoo kale waxyaaluhu ilahay jecelyahay bay ka mid tahay subxaana wa tacaala waana hadal sida salaadoo kaleeto waxa weeye waa fal ama ficil la samaynayo iyo hadal isku jira wey ilaahay baana jecel subxaana wa tacaala sida gawrac oo kaleeto inaad wax gawracdo yacni waxa weye waa ficil aada samaynayso wey iyo hadal iyadana aada hadlayso wey sidaa daraaddeed waxyaalahaasoo dhan ayaa cibaadada la yidhaahdaa tusaaleyaal buu hadda inaga siiyey laakiin waa fara badan yihiin waxaa mid ka mid a gawracaasaa ka mid a nadarkii oo shay aada nadartaa ka mid a waxaa ka mid a kaalmadii baa ka mid a inaad kaalmo raadsato dhibaato ku haysatay inaad ula carartaa ka mid a yacni waxa weeyaan waxyaalahaasoo dhan waxay ka mid yihiin cibaadaday soo hoosgelayaan marka waxay ka mid yihiin waxyaalahii lagu abuuray inaad ilaahay u gooni yeesho subxaanahu watacala ayib maxaa u daliila marka inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu noo iba cibaadadu inay tahay macnaheedu shay kastoo ilaahay jecel yahay ama hadal ha ahaado ama fal iyo ficil la sameeyo ha noqdee waxaa daliil u ah qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yihi qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi alcaalamiin qul waxaa tidhahdaa buu rasuulku yaa lagu leeyay rasuulka qul waxaa tidhahdaa moxamedow sala allahu calayh wasalam ina salaatii aniga salaadayda aan tukanayo iyo wa nusukii cibaadadayda ama gawracayga aan wax gawracayo iyo wa maxyaaya noloshaydoo idil iyo wa mamaatii dhimashadaydu lilaahi ilaahay keligii baa iskale allihii rabbi alcaalamiina caalamiintao dhan rabbiga u ah kownkao dhan allihii rabbiga u ahaa midkaa isaga ah ayay waxay ayaa iskale salaadayda iyo gawracayga iyo noloshaydoo idil iyo dhimashadayda isagaa iskale maarta yacni waxa weeye tilaabo kasta ama shay kasta oon samaynayahay waa inaan ilaahay kaga dambeeyo subxaanahu watacaala haddaan hadlayo waa inaan ka fiirsado shaygan ku hadlayo oo aan idhaahdo talow ilaahay miyuu ogol yahay mise ma ogola haddii aan gawracayana gawracaasi waa inaan u sameeyo sidii ilaahay igu talagalay subxaana wa tacaala oo aan ilaahay aanan cid kale la wadaajinin noloshaydoo idilna kulligeed waa inaan ka dhigo mid waafaqsan sidii ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala oo wuxuu iga reebayna aan ka hadho wuxuu i farayna inaan la imaado noloshaydoo dhan inaan sidaa ku saleeyo middaa iyada ah ilaahay keligii baa iskale subxaanahu wa tacaala cid la wadaagtana ma jirto saasuu ilahay suuraة اlancaam ku odhanaya subxaanaه wa tacala wa qaala salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi oo xadiid اlqudsi ku yihi qaala tacaala ilaahay inuu yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabu ilaya mima اftaradtu calayhi wamaa taqaraba iiguma soo dhowaado ilaya aniga cabdii addoonkayga iiguma soo dhowaado bishayin shay shaygaasoo axab axabu ilaya aan ka jeclahay mimaa shaygii iftaradtu aan ku waajib yeelay calayhi dushiisa yacni shay addoonku ilaahay uu ugu dhowaadaayey waxaa ugu qiimo badan oo ugu fiican oo ilaahay ugu jecel yahay shayga waajibka uu kaga dhigay salaadii oo kaleeto soonkii oo kaleeto zakadii oo kaleeto waajibkaas ayaa yacni sunnada shayga ama naafilada ah ka fadli badan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka jecel yahay shayga waajibka ah inaad ilaahay ugu dhowaato ayaa macnaha waxa weeyaan ilaahay uu ka jecel yahay inaad shay sunnaa ugu dhawaato sunnada lafteeda waxa weeyaan waa ashyaada ilaahay loogu dhawaaday ka mid tahay subxaanahu wa tacaala laakiin waajibka ayaa ka fadli badan oo ka ajir badan oo ilaahay uu ka jecel yahay subxaanahu wa tacaala halkaa marka waxaan kusoo baranay inay cibaadada macnaheedu yahay noloshoo dhan inay tahay noloshooda noloshoodaoo dhan waa inay maarata cibaadada iyada ay noqoto maarata noloshaadoo dhan waa inay noqoto mid yacni waafaqsan sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku faray wixii ilaahay uu kuu soo dejiyey amarkii ilaahay uu ku siiyey wixii uu kaa reebay yacni qaabkaa isagaa nolol maalmeedkaagu waa inay tahay cibaadadu middaa iyada ah wey ta lagu abuurayna waa middaa haddii aad gurigaaga joogto waa inaad u dhaqanto sidii ilaahay uu subxaanahu watacaala kuugu talagalay haddaad reerkaaga la joogto waa inaad u dhaqanto sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku faray carruurtaada waa inaad u tarbiyayso sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku faray yacni waxa weye zawjkaa inaad ula dhaqanto sidii ilaahay uu ku faray subxaanahu watacaala dadka macnaha waxa weye aada maamusho iyo dadka ku hoos yimaada waa inaad ku dhaqdo sidii ilaahay kugu talagalay haddaad suuqa joogto waa inaad iska ilaaliso wixii ilaahay kaa reebay meeshuu ku farayna waa inaad marto tilaabo kasta oo noloshaada ka mida ood qaadayso waa inaad macnaha ilaahay kaga dambaysa subxaanahu watacaala cibaadada lagu abuuray waa middaas ma aha keliyata markaad salaad tukanaysa ama masaajid ku jirta keliyata inaad ilaahay subxaana watacaala aada caabudo laakiin waxaa loo baahanya noloshaadoo dhan inaad cibaadada ilaahay ahaato subxaana wa tacaala bal xataa marka aada macnaha suuqaaga joogto daacmushtarayso alaabtaada iibsanayso nolol maalmeedkaaga markaad caydsanayso waxaa loo baahan yahay inay kugu jirto niyad ah ilaahay subxaana wa tacaala xaaraamtiisa aad kaga dhowrsatay markaad seexanayso waa inay kugu jirto niyad ah ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa aada ugu xoogeysatay sidaa haddii ay dhacdo wax alla waxaad samaynaysoo dhan ajir baad ka helaysaa oo cibaado ayay noqonaysaa ma marka cibaadadii wataa cibaadada marka macnaha dadku ka fahamsan yahay oo ah keliyata soomka iyo salaada iyo zakada waa macno khalada cibaadadu waxa weeyaan noloshaadoo idil waa inaad ilaahay u hogaamsan subxaanahu watacaala addoon ilaahiisa u hogaansan oo isu dhiibay oo hogaanka dhiibtay inaad noqoto middaasaa cibaadada la yidhahda midda laynoo abuurayna waa midda iyada haddii qalbigaaga ay tahay waxaa ku guntan waa inuu waafaqsan yahay shaygii ilaahay ku faray subxaana wa tacaala oodan aaminsanayn inuu cid kale wax tari karto oo cid kale wax la weydiisan karo oo cid kale ay wax dhibaato ku haysata kaa qaadi karto waa inaad qalbigaaga kulli ka saarto cid kale kacabsigii iyo rajayntii kulli qalbigaaga waa inaad ka saarto middaa iyada ah waa midda ilaahay subxaana wa tacaala uu faray wey waa cibaadadii wey haddii aad cibaado samaynaysana oo aad ficil iyo dhaqan aada samaynaysana dhaqankaaga iyo qaab nololeedkaagu kulligii waa inuu noqdo qaabkaa uu ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala rasuulkiisuna sala allahu calayhi wasalam uu axaadiistiisa ku sheegay su-aasha saddexaadi waxa weeye kayfa nacbudu allaha seen ilahay u caabudaynaa ilahay subxaana wa tacaala seen u caabudnaa leanna allah subxaana wa tacaala maynaan aragnagu maynaan la hadlin cibaaduna na faray inaan caabudninu na faray seen ku garanaynaa marka qaabkii ilaahay subxaana wa tacaala aan ku caabudi lahayn waxa ilaahay raali gelinaya seen ku garanaynaa waxa ilaahay uu ka cadhoonaya seen ku garanaynaa jidkeen ku ku baranaa waxyaalaha iyaga kayfa nacbudu allaha seen ilaahay ku caabudnaa subxaana wa tacaala wuxuu jawaabtu ay tahay kamaa amarana allahu warasuuluhu sala allahu calayhi wasalam sidii ilaahay iyo rasuulkiisu ay nafareen yaan ilahay u caabudaynaa sidii ilaahay iyo rasuulkiisu nafareen yaan ilahay u caabudaynaa caqliganaga iyo maskaxdanada kala imaan mayno qaab dhaqameed aan ilaahay ku caabudayna subxaana wa tacaala qaab nololeed aan ilaahay ugu dhowaanayno caqligeenna ka keensan mayno jeebkeenna ka keensan mayno aabbayaashana iyo awiyadanadaa ku dhaqmi jiray ka qaadan mayno waxaan u caabudaynaa ilaahay subxaana wa tacaala siduu ilaahayna faray rasuulkiisuna sala allahu calayhi wasalam uuna faray ilahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyeyow atiicu allaha ilaahay ateeca oo yeela wuxuu idin farayo wuxuu idinka reebayana ka hadha wa atiicu rasuula rasuulkiisana ateeca oo qaata wuxuu idin idin farayo wuxuu idinka reebayana ka hadha walaa tubtiluu acmaalakum acmaashiinana ha burinina camalkiina iyo shaqadiina iyo wixii aada qabateen ha iska burburinino ha burinina waxaa burintu ay ku imaanaysaa camalkaaga inaad buriso in aadan ku waafaqin oo aadan kaga dambaynin camalkaa isagoodan kaga dayanin ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam taa hadday dhacdo camalkaagaasi waa baatil waa waxba kama jiraan si kasta haddaad u daasho oo dhidid kasta kaa baxo oo si kasta aada ugu rafaadayo camalkaasi mar hadduusan waafaqsanayn sidii ilaahay na faray rasuulkiisuna na faray sala allahu calayhi wasalam wax ka soo qaad male camalkaa isaga rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man camila ninkii sameeya camalan camal ninkii sameeya camalkaasoo laysa calayhi dushiisa uusan ahayn amrunaa amarkanagii uusan ahayn fa huwa raddun camalkaa isagii waa la celinaya oo lama aqbalayo ninkii camal sameeya camalkaana aan rasuulka ilaahay laga haynin sala allahu calayhi wasalam oo uusan kaga dayanayn oo meel kaleeto uu kala yimaado camalkaa isaga ihi waa la tuurayaabu rasuulku yidhi sal lla alay slam ninkii lahaa baana lagu celinayaa ilaahayna kama aqbalayo subxaanahu wa tacala waxaad garanaysaa marka diintani in ay tahay maadaama rabbigeen aynaan arag rasuulkeenii maxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam ayaa inooga keenay isagaa inooga keenay oo inagii rabbigeen isagaa inoo dhexeeyey oo diintan taas inooga soo qaatay ma garanayno marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa raali gelinaya iyo wuxuu ka cadhoonayo muxuu jecel yahay muxuuse necab yahay ma garan karno arrintaa iyada ah ilaa inaan jidkii rasuulkeenna ku garanno mooye sala allahu calayh wasalam inaan rasuulkeenii camalkiisii ka qaadanno oon qaab dhaqankiisii ka qaadanno oo qaabku u cibaadaysan jiray ka qaadanno oon isagaas aan ku dayanno mooyaane si kaleeto uma garan karno caqligeenna iyo maskaxdeennana kuma gaari karno cid kaleetana kagama dayan karno miisaankana oon ku garan karnana ma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaan u caabudi lahay haddaan caqligeena ula noqonona waan lumaynaa maskaxdeenna haddaan ka raadino yani waxa weye sidii ilaahay aan ku raaligelina waan lumaynaa gaala haddaan ka raadsanana iyadana waan ku lumaynaa yani cid kaleeta haddaan u doonanana waan ku lumaynaa ama aan kaga dayano cid kale maarata jidka keliyeeta ee ilaahay cibaadadiisa aan ku garan karno wuxuu ilaahay nagaga raali noqonayo jannana nagu siinayo iyo wuxuu ka cadhoonayo cadaabna lagu gelayo waxaa lagu gartaa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kuwaasaa laga bartaa iyagaasaa miisaan ah lagu kala garto labadaa arrimood lagu kala garto maarata laakiin jid kale oon ku garan karno ama meel kale oon ka qaadan karno ma jirto xadiidkaana muslim baa wariyey su-aasha afraadi waxay tahay marka ee isweydiinta u baahan hal nacbudullaha ilaahay miyaan caabudaynaa khawfan ka cabsi aan ka cabsanayno iyo wa damacan damac aan ilaahay naxariistiisa damcayno cibaadada ilaahay waxa nugu bixinaya muxuu yahay ilaahay cibaadadiisa sababka nugu qasbaya nugu bixinaya muxuu yahay cibaadada ilaahay waxaa nugu bixinaya cabsi aan ka cabsanayno aan ka cabsanayno maalinta aan ilaahay hor istaagi doono annagoo keligana aan ka cabsanayno ilaahay ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa aad u xanuunka kulug iyo meeshaasi rafaadka yaallaaye aan ka cabsanayno aan ka cabsanayno maalinta qiyaamada ah inaanaan fadeexoobin cabsi aan ka cabsanayno ayaan macnaha ilaahay u caabudaynaa subxaana wa tacaala isla markaa haddana waxaan u caabudaynaa ilaahay damac aan damacsannahay iyo rajo aan rajaynayno iyo jacayl aan u hayno ilaahay subxaana wa tacaala iyo naxariistiisa jannada allah subxaana wa tacaala nolosha adduunye oo si degan oo xasiloon lagu noolaado aakharana jannada alle iyo meeshaa uu nicmadaa faraha badan ku diyaariyey waxaan weligeed aan dhegno maqal elina arag weligeedna qalbi aan ku soo dhicin nicmadaa iyada ah in ilaahay uusan naga qadinin subxaanahu wa tacaala midda aan ilaahay u caabudayno waa labada arrimood ka carab iyo cabsi aan ka cabsanayno cadaabkiisa iyo damac iyo rajo aan rajaynayno ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa iyo jannadiisa maal saasaan u caabudayna labada arrimood ayaan ugu bixinaya sheekhu jawaabta marka wuxuu yidhi nacam haa nacbuduhu ilaahay waan caabudaynaa kadalika saasaan u caabudayna macnaa waxa weeye cabsi aan ka qabno ilaahay iyo damac aan isla markaa haddana aan damcayno labadaas daraadood baan u caabudayna qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yasifu isagoo sifaynayo o tilmaamaya almu'miniina dadka mu'mininta isagoo tilmaamaya wuxuu yidhi yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca yadcuuna waxay baryayaan rabbahum rabbigood bay baryayaan dadka mu'miniintihi khawfan cabsi ay ilaahay ka cabsanayaan daraaddeed wa damacan iyo damac ay ilaahay ka qabaan ilaahay naxariistiisa labada arrimood daraaddeed ayay ilaahay u baryayaan subxaanahu wa tacaala cabsi ay ilaahay cadaabkiisa ka cabsanayaan iyo ciqaabtiisa iyo damac ay damcayaan ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisa taa daraaddeed ayay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay maaragtay u caabudayaan oy u baryayaan wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi as'alu allaha aljannata wa acuudu bihi min annaar ilaahay waxaan weydiisanayaa aljannata jannaan weydiisanayaa rabbi jannaan weydiisanayaa oon ka baryaya oon ka tuugayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu isiiyo maalintaa iyada ah ee ninkii janno gale uu liibaanay liibaantaa weyn oon liibaan ka dambaynin yaan ilaahay ka codsanaya subxaanahu wa tacaala wa acuudu bihi waxaanaan ka magangelaya min annaari naar baan ka magangelaya ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka magangelayaa oo inuu iga badbaadiyo aan ka codsanayaa naar inuu iga badbaadiyo ciqaabtaasi aan loo adkaysan karin oon loo dulqaadan karin oon wax loo gegsan kara aan ahayn middaa iyadaa inuu ilaahay iga badbaadiyo ayaan ka codsanayaa buri maara labada arrimood wey yacni janno ilaahay inaan weydiisto cadaabkiisana aan ka magan galaayay labadaa arrimood waa labadii aan soo sheegnay oo ah cabsi ilaahay laga cabsado iyo damac la damco marka labadaa arrimood ayaa macnaha waxa weye keenaya inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan macnaha waxa weeyaan caabudno ama aan jidkiisa qabsanno iyo dhaqankiisa inaan qaadano xadiidkaasna waxaa wariyey wariyey abu daawuud ayaa sunankiisa ku wariyey waana xadiid saxiixa su-aasha shanaadi waxa weeye maa huwa alixsaanu fi lcibaadati ixsaanku muxuu yahay cibaadada dhexeeda ku jira yacni cibaadadaa waxay tahay darajaad ah cibaadadu waa kala sarraysaa dadkuna waa ku kala sarreeyaan mu'miniintuna waa ku kala sarreeyaan iimaanka iyo cibaadada waa ku kala sarreeya cibaadada marka waxaa ka mid a darajaadkeeda darajo ah la yidhaahdo al-ixsaan maxay tahay marka al-ixsaanu fi lcibaada ixsaanka cibaadada dhexdeeda muxuu yahay waxa uu sheekhu ku jawaabay al-ixsaanu ixsaanku huwa isagu muraaqabatullah waa ilaahay inaad muraaqabayso in aad macnaha waxa weye ilaahay subxaana wa tacaala mar kasta uu qalbigaaga ku jiro oo cabsidiisu markasta qabli qalbigaaga ku jirto oo rajihiisu markasta qalbigaaga ku jiro waa muraaqabatullahi ilahay inaad muraaqabayso fil cibaadati markaad caabudayso maaa oo qalbigaaga uu ka buuxo macnaha waxa weye cabsidiisii baa qalbigaaga ka buuxaa ama waxaa qalbigaaga ka buuxaa rajihii ilaahay aada rajaynaysa subxaana wa tacaala jannadiisa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi alladii allah weye yaraaka ku arkaya xiina taquumu markaad istaagto oo cibaadada ilahay isu taagto wa taqallubaka gadgadoonkaagana ku arkaya fisaajidiina kuwa sujuudahaya ee tukanaya markaad la gadgadoonayso oo mar aada rukuucayso mar aada sujuudayso mar aada soo istaagayso yani gadgadoonkaa isagaa markaad la gadgadoomayso dadka tukanayana ilaahay waa ku arkaa markaad salaada isu taagto oo cibaadadiisa isu taagtana waa ku arkaa mar hadduu ku arko waa inaad u caabudo sidii adigoo arkahayo wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi alixsaanu darajadaa ixsaanka ihi ee cibaadada ka mid ihi waa an tacbud allaha waa inaad ilaaha caabudo kaannaka taraahu sidii adoo arkayo kale waanad u caabudo sidii asagoo wejigaaga ka muuqo oo kale oo labadooda labadaada ay arkayo maxaa yeelay fasalam haddaadan ahayn taraahu mid arkaya haddaadan adigu ahan haddaadan adigu dalacanaya waxa in waxa ujeedadaad ka leedahay buu daalacanaya bal qalbigaaga way arkayaan oo kaleeto inaad ucaabudo wey maxaa yeelay fain lam takun haddaadan ahayn taraahu mid arkaya haddaadan adigu arag fa inahu isaga ayaa yaraaka ku arka haddaadan adiguun arkaynin ilaahay subxaana watacaala isagaa ku arka oo ku daalacanaya waxa waxaad samaynaysa ku daalacanaya waxa in waxa ujeedadaad ka leedahay buu daalacanaya bal qalbigaaga waxa ku jira ee naftu ay isugu sheekaynayso ee weli aan banaanka usoo bixin buu ilaahay ogsoon yahay subxaana wa tacaala wuu ku arkaa mar hadduu ku arko sidii nin la arko oo kaleeto u dhaqan sidii nin waardiga laga hayo oo kaleeto u dhaqan sidii ruux macnaha waxa way waardi saaran yahay oo kaleeto u dhaqan ruuxa matalan waxa way walilaahi almasalu laclaa tusaalaha sarana ilaahay baa iskale tusaalaha matalan haddaan tusaale idin siiyo maanta haddii ruuxu uu nin boqor ah hortaagnaan lahaa madaxweynaha hadduu hortaagnaan lahaa waxaa dhici lahayd inuu iska ilaalin lahaa intuu madaxweynaha hortaagan yahay wax kasta oo uu isleeyahay ninkaa madaxweynihii wuu ka xumaanaya maxaa yeelay indhihiisuu ka muuqdaa wuu arkayaa sidaasoo kaleeto ilaahay subxaana wa tacaala uga sidii adoo arkayo oo kaleeto u caabud oo macnaheedu waxa weeye meel uu kuu diranayaan lagaa waayin oo wuxuu kuu diray laimow salaadii tuko oo soonkii soon oo sakadii bixi oo maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala yani qur-aankii akri oo dikrigii la imow wahaakada maarata meel uu kaa reebeyna ilaahay subxaana wa tacaala yuusan kugu arkin maarata zinadii iyo ribadii iyo yacni xamtii iyo wax ka sheegi dadkii malihii xumaa iyo xasadkii iyo yacni waxyaalahaasoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala agtaada yuusan ku arkin yaa lagu arkin waxaasoo dhan sidaas weeye marka ilaahay subxaana wa tacaala sidii adoo arkahaya oo kaleeto oo uu kuu muuqdo oo caabud haddii aad ilaahay arki lahayd oo indhaheenna uu ka muuqan lahaa marna maynaan halmaanin maantao dhan waa xusuusnaan lahayn qalbigaagii intuu ilaahay xusuustiisa ay ku jirtana waa adagtay addoonku inuu ku dhiirado inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu caasiyo laakiin waxay macsiyadu ka timaada ama xumaantu addoonka ka dhacdaa markuu qalbigiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu halmaamo marka waxa weye waa darajo aada u sarraysa wey dad sarsare oo ilaahay subxaana wa tacaala uu doortay unbaa la gaara darajada iyadaa maartay in macnaha uu ruux mar kasta ilaahay xusuusan yahay oo u caabudahayo sidii isagoo arkoo uu wejigiisa ka muuqdoo kale maxaa yeelay haddaadan ilaahay adigu arkaynin oo uusan hadda kuu muuqanin ilaahay subxaana wa tacaala isagaa ku arkaya marka ku talagal in lagu waardiyeynayo oo ilaahay subxaana wa tacaala kula socdo meel kastoo joogto meel kastaad joogto inaad kaga cabsatana loo baahan yahay maa xadiidkaana muslim baa wariyay sidoo kale halkaa waxaan kaga soo baxnay qeybtii hore oo macnaha waxa weye macnaheedu ahaa xaqu llahi cala alcibaadi waa xaqa ilaahay addoommada uu ku leeyahay subxaana wa tacala halka waxaan ka gelaynaa anwaacu tawxiidi wa fawaa'idihi tawxiidka inta noocee uu yahay inta qayboodee uu yahay iyo faa'iidadiisa tawxiidka oo ah macnaha tawxiidka macnihiisu waxa wey waa u keliyeelid wey ilaahay oo loo keliyeelo xaqiisa iyo waxa u goonida ah cid kale aan loogu darin middaa iyadaa wey kaasi qaybihee wey intee qaybood buu leeyahay tawxiidka isaga faa'iidadasi aan ka helayna maxay tahay tawxiidka isaga wuxuu wuxuu sheeku uu su-aasha su-aashan uu soo jeediyey limaada arsala allahu rusul limaada maxuu arsala allahu ilaahay uu diray arrusula rususha ilahay muxuu usoo diray ujeeddada laga lahaa rususha soo diritaankooda laga soo bilaabo aadam nuux ibraahim ciisa muusa haaruun luut ambiyadaa faraha badan ilaahay subxaana wa tacaala muxuu usoo diray arsalahum ilaahay wuxuu jawaabtu waxa weeye arsalahum ilaahay wuxuu usoo diray lidacwati inay dadka ugu yeedhaan ilaa cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa subxaana wa tacaala xaqii hadda aan kasoo sheekayna ilaahay inagu leeyahay ee dusheenna saaran iyo ujeeddadii laynoo abuuray oo ah cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala middaa iyadaa inay dadka ugu yeedhaan oo ciddii ka leexatay oo ka luntay lagu soo celiyo oo ciddii ka habowday la tuso oo ciddii baadiwday la soo celiyo oo ciddii xaqa ku suganna lagu sugo middaa iyadaaba ilaah rususha usoo diray subxaanahu wa tacaala wa nafyi shirki canhu iyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la wadaajinta laga celiyo wax lala wadaajinta ilaahay cid kale wax lala wadaajinayo middaa iyadaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo diido dadka waxaa samaynaya in loo diido oo la yidhahdo war ilaahay cid kale hala wadaajinno dhagax ilaahay wax la wadaajinina oo cibaadada ilaahay iyo baryadii iyo maaragtay xaqii ilaahay ulaha siinina waxyaalihii u goonida ahaa ilaahay waxaa ka siinina dhagax qabri waxaa ka siinina weli waxaa ka siinina nebi waxaa ka siinina cid ilaahay wax la wadaagi karta ma jirta eh war ilaahay subxaanahu wa tacaala wixiisa u goonida cid kale wax ugu darina maale middaa iyadaa rusushu inay sidaas yeesho ayuu ilaahay usoo diray subxana wa tacala dadkii inay ku soo celiso cibaadada ilaahay waxyaalaha khaladka ay ku dhaceen oo ilaahay in wax lala wadaajiyaana middaana inay dadka keed u diidaan oo macnaha ay ka celiyaan qaala tacaala ilah wuxuu yidhi walaqad bacatnaa fi kuli ummati rasuula an icbudu allaha wajtanibu aaguut walaqad bacatnaa waanu dirnay buu ilaahay leeyahy fii kulli ummatin ummad kasta waxaanu u dirnay rasuulan rasuul baanu dirnay waxaan la dirnay oo rasuulkaa isagaa aanu u dirnay waata arrintii loo soo dhibay rasuulka an icbudu allaha ilaahay caabuda ilaahay keligii caabuda ilaahay keligii ka dambeeya ilaahay keligii ka cabsada ilaahay keligii dhaqan ka qaata ilaahay keligii barya ilaahay keligii kaalmo weydiista ilaahay keligii roob weydiista ilaahay keligii caruur weydiista asaga keligii caabuda maaragta wajtanibu daaguuta shaydaanka iyo inta raacdayna ka dheeraada shaydaanka iyo inta raacday ka dheeraada fa caabudaya daaguudka waxaa la yidhahdaa cid kasta oo la raaco ama la dabagalo ama la caabudo ama loo yeedho oo yeedhashadiisaa iyo cibaadadiisaasina ayna xaq ahayn oo baatil ay tahay haddaad nin macnaha waxa weeye taliye ah oo macnaha waxa urur u taliya aada daba gasho oo aada wax alla wuxuu uu ku xoro aada ku daba gasho xumaan naag dhaaco iyo munkarba aada ku daba gashaay waa daaquud haddii macnaha waxa weyaan aada dhagax caabudaayo waa daaquud shaydaan haddaad caabudo waa daaquud wax kastoo ilaahay ka soo haray oo la caabudo waa daaquud marka dawaaqiidda ayagaa ka dheeraada waxyaalaha dawaaqiidda ah ka dheeraada waxaa ka mid a dawaaqiiddaa iyada oo maanta ummadeena soomaalida ku badan waxa la yidhaahda maaragtay odayaa odayaasha ka raacay ugaashyada ka raacay raadiyo wanaagsan ku raacay manaha ninka hogaamiye ummadda burburiyey ee wax kasta lagu raacayo waa dawaaqiid wey nin kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala xaqkiisa isku daya inuu wax ka yeeshaayo waa daaquud ummaddana xumaan ku hogaamiyayo waa daaquud waana shaydaan ku raacay ninkaa isdhegay leanna waxa weeye asal waxaa u ah dhawaaqiidaasoo dhan shaydaan baa asallanaa marka ka dheeraada kuwa iyaga ka dheeraada cid kale ood wax weydiisataan ama aada dabagashaan ama dhibaato aada ula carartaan ama maaragtay aada u habarwacataan yaysan jirin rabbi keligii subxaanahu wa tacaala caabuda kana dheeraada waxyaalaha kale oo dhan oo kasoo hadhimaa wa qaala sala allahu alayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam walanbiyaau ikhwatun wa diinuhum waaxid ambiyada ilaahay uu soo diray rusushiisu waa waa walaalo diintooduna waa hal mid oo diintoodu maxay tahay waa diintaa ku salaysan ee gundhigeedu uu yahay ilaahay in xaqiisa loo gooni yeelo cibaadadiisa loo gooni yeelo ujeeddada uu noo abuuray iyo waxyaalaha uu goonida ah aan cid kale lala wadaajinin cid kale oo dhanna laga fogaado cibaadadooda iyo raacitaankooda iyo kudayashadooda iyo dabagalkooda in laga fogaado ilaahay wuxuu reebay laga daydo maaha diinta ambiyada lala soo diray waa middaa iyada awey xadiidkaasuna waa xadiid muttafaqun calayhi ah oo bukhaari iyo muslim ayaa wariyey marka rususha ujeeddadaasa loo soo diray rususha ujeeddada loo soo diray hadduu yidhahdo maxaa rususha loo soo diray oo ilahay inoogu soo diray inay ilaahay cibaadadiisii inoo celiyaan oo inoogu yeedhaan ilahay jidkiisa subxaana wa tacaala ilaahay shirkiga iyo waxyaalaha lala wadaajinahayana ee ilaahay la garab dhigayana inay macnaha ummadda uga digaan oy ka celiyaan taasaa ilahay rususha uu soo diray subxaana wa tacala mabda-aasay la wada yimaadeen su-aasha kale waxa weeye maa huwa tawxiidu rabbi tawxiidkii tawxiidka rabbiga la yidhaahda muxuu yahay macnaha halkani waxa weeye tawxiidkaa saddex qaybood uqaybsana tawxiidkana waan soo tilmaanay waxaa la yidhahdaa keliyeelid weye ilaahay in loo keliyeelo xuquuqdiisii waxyaalaha u goonida awood kaa isagaa saddex qaybood wey saddex qaybood wey qaybta hore waxa weeye midan uu hadda ka hadlayo oo tawxiid urabbi baa la yidhahda ama tawxiid urububiya la yidhahda midka labaadna waa midka ku-xiga oo isaga laftiisa uu ka hadli doono oo la yidhahdo tawxiid aluluhiya midka saddexaad saddexaadna waa ka ku-xiga oo ah tawxiid alasmaa wasifaat saddexdaas arrimood ee u qaybsama tawxiidku ayuu ka hadli doonaa sheekhu oo su-aale uu kasoo jeedin doonaa marka kadibna jawaabteeda uu daba dhigi doonaa wuxuu yihi marka su-aashu ay tahay ma huwa tawxiid rabbi tawxiidka tm la yidhaahdo tawxiid rabbi ama tawxiid rububiya la yidhahda muxuu yahay bal qeex qeexitaankiisu muxuu yahay tawxiiduhu tawxiidu rabbiga wuxuu waxa weeye waa tawxiiduhu ilaahay in loo keli yeelo oo gooni looga dhigo biafcaalihi waxyaalaha uu samaynayo falalka ilaahay uu samaynayo inaad ictiqaadsi inuu gooni ku yahay oon lala wadaagin wey kal khalqi abuuristoo kale wey ilaahay inuu abuurista la gooyay oo cid kaloo wax abuuri kartaa aysan jirin inaan aaminto wey watadbiiri maamulkii oo kale wey kownkan kadaata maamulkiisa yaa roobka bixiya oo yaa caruurta bixiya oo yaa maaragtay barwaaqada bixiya oo yaa xoolaha bixiya oo yaa madhalayska macnaha ilmo siiya oo maaragtay yaa madhalays ka dhiga kii aan dhalayni yaa wax diidi kara yaa macnaha wax siin kara arrimahaasoo dhan maamulka kownka ka dhacay oo dhan inaad u gooni yeesho ilaahay subxaanahu watacaala inaan lala wadaagin wax weli ah cabdilqaadir iyo uways iyo cabdiraxmaan zaylaci iyo cid kaleeto oo ilaahay la wadaagtahay subxaanahu watacala ma jirto maxaa yeelay rasuulkeenii maxameda sal alla alay wasalam oo khalqiga ugu fadli badnaa oo ilaahay addoommadiisa ugu dhowaa ayaa arrintaa iyadaa diidahaya oo odhanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam anigu waxa weeye ilaahay wax aan la wadaaga ma jirto wuxuu ilaahay la wadaago cid kal kale la wadaagi karta yaa wey marka yani waxa weeye maa kownkan kadaata ama adduunka maamulkiisa ilaahay keligii inuu leeyahay subxaanahu watacaala maxaa yeelay waa ficilkaa ilaahay ka dhacaya wey abuuristii isagaa gooni la ah maamulkaa isagaa gooni la ah ninkuu doonuu dili kuu doonuu noolayni midkuu doonuu qani ka dhigi xoola siini kuu doonuu faqiir ka dhigi kuu doonuu caruur siini kuu doonuu madhalays ka dhigi midkuu doonuu ilaahi subxaanahu watacaala cudur ku maarad ku ibtilayni midkuu doonuu caafimaad siin kuu doonuu damiin ka dhigi kuu doonuu caqli siini maamulkaasoo dhan ilaahay keligiisa iskale subxaanahu watacaala cid kaloo la wadaagtaa inaysan jirin inaad rumaysahay middaasi weeye midda la yidhaaha tawxiidka la dhaho tawxiid urububiya tawxiidka rabbigu waa midkaa isaga aw qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi alxamdu lilah mahad ilaahay baa iska leh allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah mahad allahaasaa iskale caalamiinta rabbigooda ayaa mahad iskale cid kaloo kasoo hadho o dhan isagaa rabbi ah isagaa abuuray isagaa maamula isagaa dila isagaa nooleeya isagaa maamulka o dhan gacantiisa ay ku jiraan ilaahay subxaana wa tacaala cid kaloo la maamusha ama ula talisaay caalamiinta ma jirto isagaa rabbi ah wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yihi anta rabbu asamaawaati waalardi ilaahayu samaawaadka iyo dhulkaba adigaa rabbi ah adaa abuuray adaana maamulaya adaa boqor u ah adaa u taliya cid la wadaagtana ma jirto adaa riski ka bixiyo masruufka ka bixiya roobka adig keligaabaa ka bixiya adaa doorasiiya adaa doorasiiya waa qeybtii hore ee kamida qaybaha uu tawxiidku u qaybsama waxyaalaha loo baahanya ilahay in loo gooni yeelo waa qeyb ka mida oo ah qaybta ilaahay afcaashiisiiyo waxa ilaahay kasoo fulaya oo ah wuxuu samaynayo ama buuris ah ama dil ah ama nooleyn ah ama risqi bixin ah ilaahay inuu abuurista kownkan lahaa markii ugu horreysay maamulkeedana mar labaad uu isagu iska leeyahay subxaanahu watacaala qaybta labaadna waxa weeye waa midan uu su-aashan sheekhu kasoo jeedinaya ee tawxiidka qaybtiisa labaad maa huwa tawxiidu lilaahi tawxiidka la yidhahdo tawxiidu lilah muxuu yahay ama tawxiid aluluhiya la yidhahdo muxuu yahay isagana waa kan jawaabtiisu waxa weeye huwa isagu ifraaduhu waa ilaahay in loo gooniyo bilcibaadati caabuditaanka waa in loo gooniyo ka ducaa'i baryadii oo kale iyo wadabxi gawricii oo kale iyo wanadri nadarkii oo kale ilaahay in loo gooniyo lewa subxaana watacaala yacni waxyaalaha addoommadu ay samaynayaan ayna ilaahay ugu dhowaanayaan subxaana wa tacaala waa inay isaga keligii u gooniyeelaan tawxiid aluluhiya midkaasaa la yidhahda tawxiid alrububiya xagga ilaahay buu kasoo fulayay subxaana wa tacaala waa waxyaalaha isagu uu samaynayo inaadan cid kale aaminin inay la wadaagto tawxiid ululuhiya oon hadda dul taaganahayna waxa weeye waa waxa addoommada ka fulaya oo addoommadu ay samaynayaan oo ilaahay ay ugu dhowaanayaan waa inay isaga keligii u gooniyaalaan hadday baryayaan oo cid ay baryhayaan waa inay ilaahay kale keligii baryaan subxaanahu watacaala ilaahay keligii waa inay baryaan haddii ay cid u gowracayaanna ilaahay keligii waa inay u gowracaan hadday ilaahay ay cid na- u nadrayaanna waa inay ilaahay keligii u nadraan subxaana wa tacaala hadday dhibaato ay ka cararayaan waa inay ilaahay ula cararaan subxaana wa tacaala keligii haddii ay ku dhacday ma- abaari ku dhacday abaartaasi waa inay ilaahay keligii ula cararaan colaad iyo amni la-aan hadday ku dhacday waa inay ilaahay keligii ula cararaan haddii caruur la-aan ku dhacday waa inay ilaahay keligii ula hoos tagaan wahaakada midda iyada aw haddii aad cid baryaysana ilaahay keligii bari yaa allah dheh cid kaleeto ood ilaahay la wadaajisa arrintaa iyadan aysan jirin oo macnaha waxa weeye ha baryin wax la yidhahdo weli ha baryin xaq uma laha in la baryo ceebna kuma aha in la yidhahdo awliyada lama baryi karo maxaa yeele waa xaq ilaahay u gooni ah haddii la yidhaahdo war xaqa ilaahay keligii baa le xaqaa ku gooni yeelo cid kale ha ugu darinana ma aha in la ceebeeyey weligii in la ceebeeyey ma aha nebi maxamed baa le sala allahu calayhi wasalam sida inoo imaan doonta ha igu xadgudbina oo ha i gaadsiinina heer aad ila wadaajisaan ilaahay subxaana wa tacala xaqiisa aad wax kaga siisaan xaqaa ilaahay baa u gooniya la gooni ah subxaana wa tacala ha baryinan cid kale oo cid kale wax ha weydiisanina oo cid kale kaalmo ha weydiisanina oo cid kale ha weydiis barwaaqo ha weydiisanina oo xoole ha weydiisanina waxa wey intaasoo dhan ilaahay xuquuqdiisa wey subxaana wa tacala waxa maanta marka ka batay een, dadkeena dhexdiisa ku badan oo ah macnaha qubuuraha la aadayo ee macnaha waxa weeyaan laga doonhayo wax laga wax la weydiisanayo ama inta loo safro baabuurta inta laysku taxo qabri hebel qabrigii uweys baa loo socdaa oo kii macnaha waxa weye baraska qabay iyo kii cudurrada loo xaalwaaye qabay iyo kii madhalayska ah mid kasta uu baahidiisa halkaa la aadayahay waxaad arkaysaa inay tahay xaqii ilaahay uu lahaa subxaanahu wa tacaala oo addoommo kale lala wadaajiyay maaha waana shirkigii hadda aan kasoo sheekeynin shirkigii hadda kasoo sheekeynin waana khatar wey insaanku hadduu ku dhinto arrintaa iyadii aad bay khatar u tahay waxaad arkaysaa dadka markii ay dhibaato ku timaado waa yar tahay ninka ku dhawaaqaya yaa allah ilaahay uu nin macnaha waxa way ku halqabsanaya waa yidhi intooda badan waxay odhanayaan yaa cabdilqaadir yaa sheekh cabdilqaadir awowgayow awowgayow hebelow sheekh hebelow halkaasaa maaragta loo wada kacay marka waxa weeye waa xaqii ilaahay uu lahaa oo uqayliyashada baryada ah oo aad addoon kale la wadaajisay weeye waana khatar ilaahay wuxuu ku abuurayna waad ka baxday ballankii ilahay aad la gashayna subxaana wa tacaala waad burisay marka waxa weeye tawxiid ululuhiya waa tawxiidkaas ilaahay inaan u gooni yeelo waxa inaga inaga fulaya iyo acmaasha aan samaynayno iyo dhaqankeenna iyo cibaadadeenna iyo baryadeenna iyo waxweydiisigeenna iyo ila ka magangalyadeenna iyo kulli waa inaa ilahay u gooni yeelo subxana wa tacala qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi wa ilaahukum maca- macbuudkiina aada caabudaani ilaahun waaxidun waa macbuud keli awey waa mid keligii midka aada caabudaan midka inaad caabudaan loo baahan yahay waa mid keligii laa ilaaha mid la caabudo oo xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane cid kale oo mutaysan oo xaq wax la weydiisto oo la hoos galo oo laga dambeeyahay ma jirto oon allah ahayn subxaana wa tacaala alraxmaanu waa midka naxariista wey oo naxariista guud naxariista alraxiimu naxariista khaaska ana u naxariista dadkiisa dadka mu'miniinta wa qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi falyakun ha ahaado awalu maa shayga ugu horreeya oo tadcuuhum aada ugu yeedhayso ummadda ilayhi xaggiisa aada ugu yeedhayso shayga ugu horreeya dadka aada ugu dhawaaqayso oo dadka aada ugu yeedhayso oo dadka aada u sheegayso ha noqoto shahaadati an laa ilaaha ila allah qiritaan ay qiraan in uusan jirin mid la caabudo ilaa allaha xaqa a mooyaane mid xaq lagu caabudaya inuusan jirin midda iyadaa ku bilow dadka markaad macnaha wax barayso dadka markaad diinta ugu yeedhayso dadka markaad wax ka dhaadhicinayso markaad duruus u akhriyayso markaad saxayso waxaad ka bilowdaa tilaabada ugu horreysa ha noqoto in aad intaasoo dhan markaad samaynayso waxaad ka bilowdaa in aad ummadda barto xaqa uu ilaahay ku leeyahay subxaanahu wa tacaala oo ah inay isaga keligii caabudaan cid kalena aysan la wadaajinin cibaadada allah subxaanahu wa tacaala xadiidkaasna waxaa wariyey bukhaari iyo muslim baa wariyey wa fii riwaayati albukhaari bukhaari riwaayadiisa waxaa iyadana ku timid ilaa an yuwaxidu ilaa an yuwaxidu allaha waxaad ummadda ugu yeedhaa inay ilaahay keli yeelaan subxaana wa tacaala ooy u keli yeelaan waxay samaynayaan baryadooda u keli yeelaan dhaqankooda u keli yeelaan caadadooda u keli yeelaan ficilkooda u keli yeelaan hadalkooda u keli yeelaan cid kalena aysan la wadaajinin arrintaa iyada ah ugu yeedh baa la yidhi rasuulku sal allau alay wasalam ummadda ugu yeedh baa layidhi halkaana waxaan kaga soo baxnay tawxiidkii labaad ee ah tawxiid aluluhiya kii hore wuxuu ahaa tawxiid alrububiya oo ku saabsanaa ilaahay subxaanahu watacaala waxyaalahu isagu samaynayo inaan u gooniyeelo oo ah abuurista kownkan iyo maamulkiisa kan labaadna wuxuu ahaa tawxiid aluluhiya oo ah ilaahay subxaanahu watacaala waxaan inagu samaynayno een ilaahay ugu dhowaanayno ee inaga inaga fulaya in aan ilaahay u gooniyeelo subxaanahu watacaala oo cid kale inaan la wadaajin kii saddexaad ee tawxiidka qaybihiisa ka mid waxa weeye waa tawxiidka ilaa tawxiidu sifaati illaahi wa asmaa'ih ilaahay magacyihiisa iyo tilmaamihiisa in loo gooniya tilmaamaha ilaahay uu leeyahay calaamaadka ilaahay uu leeyahay tilmaamihiisa uu leeyahay ilaahay inaan u gooliyeelno magacyihiisana inaan u gooliyeelno oo cid kale aynaan wax ugu darin taa iyadaa wey waana midda sheekhu uu su-aashan ka soo jeediyey maa huwa tawxiidu sifaati illaah ilaahay tilmaamihiisa keliyeelidoodu muxuu yahay wa asmaa'ihi magacyada ilaahay keliyeelidoodu maxay tahay waatan jawaabtu waxa weeye huwa kaasi waxa weeye isbaatu maa shay in la sugo wasafa allahu ilaahay uu ku tilmaamay bihi isaga nafsuhu naftiisa uu ku tilmaamay wixii ilaahay uu isagu isku tilmaamay in aan u sugno oo inaan diidin fii kitaabii kitaabkiisa wuxuu ilaahay isugu tilmaamay subxaana wa tacaala tilmaamaha faraha badan ilaahay uu isku tilmaamay inuu ku tilmaaman yahay inaan usugno wey aw wasafahu ama uu ku tilmaamay rasuuluhu rasuulkiisa uu ku tilmaamay fii axaadiidihi axaadiistiisa alsaxiixati ee saxiixada cala alxaqiiqati inaan xaqiiq ahaan usugno waxyaalaha axaadiista rasuulka kusoo arooray ee tilmaamaha ilaahay ana inaan xaqiiqadooda u sugno oo aynaan diidin midkaasi waa tawxiidka layidhaha tawxiid alasmaa wasifaat bilaa ta'wiilin inagoon macnihii leexinin oon macno kale u leexinin walaa tafwiidin aan odhanin macnaba ma laha wax macnaaba ma laha inagoon odhanin walaa tamhiilin inagoon u ekaysiinin makhluuqaadka tilmaamahooda inagoon u ekaysiinin walaa tactiilin inagoon diidin oon odhanin maba jiraan intaa midna inagoon samaynin inaan ilaahay u sugno weye subxaanahu watacaala tilmaamihiisa tusaale maalan isagaa sheekhaa inoo tusaaleeyey kal istiwaa'i bawey tilmaanta ah ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku egyahay carshigiisa wanusuuli soo degitaanka wey weliyadii gacantii oo kaleta wey iyo wagayrihaa waxyaalaha lamidka yacni waxa weeye ilaahay subxana watacaala matalan qur-aanka waxaa kusoo arooray ilaahay subxaana watacaala inuu kor jiro carshigiisa ka sarreeyo oo meel kasta uusan joogin sida inoo imaan doonto hadda macnaha uu keeni doono sheekhu waa inaan u sugno ilaahay subxaana wa tacaala inuu kor jiro carshigiisa ka sarreeyo qaabka uu meeshaa u joogana waa qaab isaga u qalma subxaana wa tacaala qaab ku habboon weeye ilaahay subxaana wa tacaala waa inaynaan diidin ilaahay subxaana wa tacaala inuu kor jiro oo inaan odhanin meel kastuu joogaa waa khalad meel kastuu joogaa waa khalad toddoba aayadood buu ilaahay subxaana wa tacaala oo qur-aanka ku mid ka mid ah yuu ilaahay ku sheegay inuu carshigiisa ka sarreeyo subxaana wa tacaala taa iyadaa marka waa inaad sugto waa tilmaan ilaahay uu leeyahay tilmaantaa waa inaad sugto oo aadan diidin oo odhanin ilaahay carshigiisa kama sarreeyo waa inaadan leexinin oodan odhanin al-istiwaa waxaa loola jeedaa al-istilaa ilaahay carshigiisu subxaana wa tacaala uu gacanta ku hayaa oo maamulaa saasaa loola jeedaa hadhin oo macnaha waxa weye ha leexinin ha odhanin midda labaad macnaba malahoo al-istiwaa macnaheeda lama garanayo hadhin macnay leedahay oo al-istiwaa waxay leedahay ekaanshaha le sheega markaad kor noqotaa la dhaha hana uu ekaysiininoo waxaa dhihin ilaahay subxaanahu watacaala carshiga wuxuu uga sarreeyaa sidaan anigu hadda kursigan ugu fadhiyo on uga sarreeyo oo kaleetu uga sarreeya ha dhihin middaa iyadaana oo ilaahay tilmaamihiisa ha u ekaysiinin tilmaamaha binu aadam hana midda kale ha diidin oo ha dhihin ilaahay subxaanahu watacaala maba jirto wax uu maarata carshigiisa ka sarreeyo middaa iyadana ha odhanina waxaa la mida sidaasoo kaleeta nusuulka la mid sidii xadiidka rasuulku uu ku sheegay sal lla alay wasalam ilaahay subxaanahu watacaala markii la gaadho aakhirulleyl yacni habeenka saddex qaybood markii loo qaybiyo oo qayb ay laaban tahay laba qayboodna tagtay yuu ilaahay subxaanahu watacaala soo degayaa markaasuu wuxuu imaanayaa samada soke buu imaanayaa markaasuu wuxuu leeyahay cid i baridaa ma jirtaa oo aan baryada ka aqbalo cid waxay weydiisanayso oon siiyaa ma jirtaa cid dambi dhaaf i weydiisanayso oon u dambi dhaafaa ma jirtaa saasuu ilahay odhanaya subxaanahu watacaala samada sokuu imaanaya see buu imaanayaa marka ma garanayno siduu u imaanaya ma sideenoo kale uu ilaahay u degayaa subxaana wa tacala intuu soo tilaabsadu meesha imaanaya maya uma eka ilahay soo degitaankiisu waa mid isaga keligii u qalma waa mid isaga ilaahay subxaana wa tacaala ku habboon ilahnimadiisaasuu ku habboon yahay laakiin waxa weye uma eka inaga degitaankeena midda iyadaa waa inaan diidno oo inaan marnaba ilaahay tilmaamihiisa tilmaamaheena aynaan uga qiyaas qaadanin ama u ekaysiinin marka labaadna waa inaynaan diidin ilaahay inuu soo degayo subxana wa tacala maxaa yeele isagaa noo sheegay isagaana nooga cilmi badan naftiisa ilahi subxana wa tacaala rasuulkiisaa noo sheegay rasuulkiisana waa naga yaqaanaa rabbigan subxana wa tacala mar haddii rasuulkii sheegay rasuulkiina rabbigeena naga yaqaano inagu waxa weyaan rabbigan miyaynu isaga naftiisa ka naqaana rasuulka ilahi miyaan rabbigii ka naqaana maxaan ku diidayna marka waa inaan ogolaano waa inaynaan ogolaano oo haddana markaan ogolaanayno sugayno waa inaynaan u ekaysiinin tilmaamaha binu aadamka u ekaysiinin waxaa ka mid ah aliyadda gacan oo kale ilaahay gacan buu isu sheegay inuu leeyahay gacantiisa ha odhanin gacan ilaahay mala ha odhanin taasi waxa weeyaan khatar weyn inay gaalnimo gaarsiisana waa suurtagal ruux maxaa yeele ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala bal yadaahu mabsuutataani ilaahay labadiisa gacmood waa fidsan yihiin gacmuu ilaahay leeyahay laakiin ha odhanin gacanta ilaahay waxay la mid tahay gacantayday kole la mid tahay gacanta binu aadamkay la mid tahay ha odhanin waa khalad sub gacantii ilaahay hana odhanin gacanta binu aadamka wata oo tilmaamtaa ilahay tilmaamaha binu aadamka wakeysin hana diidin hana macnaha isaga intaad ka leexaysa ha odhanin gacanta waxaa loola jeedaa awood iyo qudraa loola jeeda ha odhanin middaas iyadaa lama ogola waxaa la rabaa marka ilaahay subxaanahu watacaala tilmaamuhu isu sheegay iyo magacyaha uu isu sheegay ama rasuulkiisu u sheegay sala allahu calay wasalam in aan sugno oo sidaa loo sheegay aan ku sugno oo aynaan diidin oo aynaan macnaha ka leesanin oo aynaan u ekaysiinin tilmaamaha binu aadamka inaynaan u ekaysiinin sidaa inaan usugno wey daliilku muxuu yahay marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laysa ma uusan ahaanin ka milihi ilaahay oo kaleeto shay-a shayna mauusan ahaanin shay ilaahay la mid ah ma jiro shay ilaahay la mid ah ma uu jiro daatadiisa ilaahay shay la mida ma jiro shay makhluuqa oo ilaahay u abuuray oo ilaahay daatadiisa iyo qaabka u yaalla u eg ma jiro mar hadduusan jirin tilmaamihiisana cid u egi ma jirto wa huwa ilaahay assamiicu waa midka maqlo wey albasiir oo arka wey waxbuuna maqlaa waxbuuna arkaa ilaahay subxaana wa tacaala sidaas weeyaan laysa ka mitlihi shay-un wahuwa asamiicu albasiiru markii hore waxaa la sugo ilaahay uu sugay subxaana wa tacaala inuusan cid la midii aysan jirin ilaahay subxaana wa tacaala daatadiisa cid kula midii ma jirto oo ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamihiisa cid kula midihii oo ilaahay ku shabahdayo ma jirto markii middaa iyadaa la sheego lehi cid lamidihii ma jirto iyo haddana ilaahay wuxuu u sugay alsamcu maqal iyo albasaru arag inuu ilahay wax arko waxna maqlo maqalkiisa iyo araggiisu marka waxay u noqonayaan qaacidadii haddaa soo dhaafnoo ah in aysan la mid ahayn cid la mid a amargaa ilaahay iyo maqalkiisa inaysan jirin wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi yanzilu allahu ilaahay wuxuu soo degaa fii kulli leylatin habeen kasta ila samaa'i dunyaa samadan soko usoo degaa habeen kasta ilahay samadan soka ayuu yimaadaa subxaana wa tacaala rawahu muslim baa wariya xadiidka isaga sidee buu usoo degayaa waa si ilahay u qalanta subxana wa tacaala waa si ilahay subxana wa tacaala ku habboon weynankiisa ku habboon cid makhluuqaadkiisa ka mid a oo ilaahay ku shabahda ama u egna haba yaraatee ma jirto midkaasina marka waxa weeye waa tawxiidka qeybtiisa labaad qeybtiisa saddexaad oo ahayd yacni waxa weye tawxiidka ilaahay in loo gooni yeelo tilmaamihiisa iyo magacyadiisa ilaahay subxana wa tacala in loo gooni yeelo qaabka lagu gooni yeelayna waxa weye waa qaabkaan soo tilmaamay oo ah allah subxaana wa tacaala in wuxuu isku tilmaamay aan u sugno tilmaantaa iyada hadduu ilaahay faro iyo gacan isu sheega waa inaan usugno ilaahay subxaana wa tacaala hadduu lug isu sheegay waa inaan lugtaa usugno ilaahay subxaana wa tacaala hadduu isu sheegay maarata inuu wax maqlayo maqalkaa waa inaan usugno arag hadduu isu sheegay waa inaan isu sugno qosol inuu qoslay inuu isu sheegay waa inaan usugno farax hadduu isu sheegay waa inaan usugno shukri hadduu isu sheegay waa inaan usugno intaasoo dhan waa inaan tibtooda aan usugno u nabadgelino markaan sugno haddana marka labaad waa inaynaan odhanin midda binu aadamku u egyahay ama midda makhluuqaadku u egtahay waa inaynaan odhanin maarka qaabkaasi ayaa maxwey qaabka tawxiidul asmaa wasifaat laynooga rabo isagana maarka in laynooga helo halkaasaan marka ka soo baxnay saddexdii qaybood ee tawxiidka u qaysamay halkan su-aasha kaleeto sheekhu soo jeedinaya waxa weeye wuxuu leeyahay ayna allah ilaahay aawe ilaahay subxaana wa tacaala xaggee buu jiraa yacni intantaasi waxay ka mid tahay tawxiidul asmaa wasifaatkii qaybo ka mida ayuu meeshan taata kasii sheegaya wuxuu leeyahay ayna allah ilaahay aawe waa su-aal muhim ah rabbi xaggee jiraa subxaana wa tacaala xaggee ilaahay subxana wa tacaala dhankee ku aadayn su-aashaa iyada abuu isweydiinaya su-aasha jawaabteedu waxa weeye allahu ilaahay fawqa alcarshi carshiguu ka sarreeya cala asamaai samada dusheeda carshiga oo samaawaadka toddobadaa kasii sarreeya iyo ilaahay kasii sarreeya subxana wa tacaala carshigiisuu ka sarreeya carshiguna xaggee ku yaalaa carshiguna wuxuu ku yaalaa toddobada samo ka koreeya halkaasuu ilaahay jiraa subxaana wa tacaala qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi alraxmaanu allaha raxmaaniyi cala alcarshi carshiga dushiisa ayuu istawaa ku ekaaday carshiga ayuu ka shisha maray ilaahay subxaana wa tacaala carshiga ayuu ka dul maray ilaahay subxaana wa tacaala aayad qur-aana wey bal toddoba goor ayay qur-aanka kusoo arortay aayad noocaas oo kaleeta ilahay inuu carshigiisa ka sarreeya subxaana wa tacaala oo uusan meel kasta joogin yani waxa weeye calaa wartafaca sida bukhaari uu ku fasirayo istawaa macnaheeda waxa weeye waa calaa wartafaca wuu kor noqday oo ilahay baa subxaana wa tacaala carshigiisa ka kor noqday wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi ina allaha ilaahay kataba wuu qoray kitaaban kitaabku ilahay qoray subxana wa tacaala wahuwa kitaabkaasi cindahu ilahay agtiisu yaalla fawqa alcarshi carshi wuu ka sarreeya kitaabkaasi xaggee yaalla ilahay agtiisu yaalla ilaahayna aawi carshi wuu ka sarreeya marka ilaahay subxaana wa tacala carshigiisu uu ka shisheeyaa oo uu ka dulmaray oo uusan ka sokaynin waxaad marka garatay oo arrintaa iyadii ay kuu caddaysay ee ahayd in ilaahay subxaana wa tacaala uu meel kasta joogaayo inay khalaq bal carshigiisa ayuu ka sarreeyaa sida macna hadda aad aayaadka ku arkaa kusoo aragna ilaaftiisa rasuulka sala allahu calay ruuxii yidhahda ilaahay meelkastuu joogaana wuu kaldamay inuu toobad keena ayaana waajib ku ah ruuxaa isdegi maxaa yeele waxaa ka dhalanaysa arrintaa iyada ah oo ilaahay inuu meelkasta joogaa caqiidada waxaa ka dhalanaya fasaad fara badan baa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa ilaahay subxaana wa tacaala inuu musqusha ku jiro oo qashin qubka ilaahay subxaana wa tacaala uu joogo oo meelaha xunxunka oo dhan ilaahay inuu joogo subxaana wa tacaala waana waxaan suurtagal ahayn rabbi subxaana wa tacaala inaad meelaha xunxunka aad tidhahdo wuu joogaayo waa khalad caqiidada aa meel kastuu joogaana arrintaasaa ka dhalanaysa sidaa daraaddeed ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka nasahan yahay waana ka fog yahay subxaana wa tacaala waxyaalahaas oo kale in lagu tilmaamay rabbi carshigiisuu ka sarreeya halkaasuuna jiraa mara arrintaa iyadiina waa arrin khalad ah ruuxay ku khaldameyna inuu ka noqdo loo baahan maxaa yeelay annagu caqiidadanada iyo tawxiidkanaga iyo mabaadi'danada kulligood waxaan ka qaadanaynaa ilaahay kitaabkiisa iyo rasuulka sala allahu alay wasalam axaadiistiisaan ka qaadanaynaa kitaabkii alle iyo axaadiistii rasuulka marka loo noqdayna waxay qireenay ogolaadeen ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyo subxaana wa tacaala oo meel kasta uusan joogin meel kastuu joogaa ninkii yidhaahdana daliil baa looga baahaya leanna waxa weeye yacni haddii ruux kasta wuxuu yidhaahdo laysaga laysaga daynayo oo loo rumaynayo rag baa waxay sheegan lahayn xoolo aysan lahayn buu rasuulku yuri sal lla alay wasalam sidaa daraaddeed ruux kasta markuu wax sheego o la yidhahdo saasaa sax saasaas yani yaa sugan markuu yidhahdo waa in la yidhahdo maxaa daliil u ah kitaabka ilahay aayad ka keena axaadiista rasuulka sal lla lay waslam xadiid keena waa in la yidhaha ilaan kuwaasaanu anagu mabaadidanada ka qaadanaa oo asal noo ah kuwaasaanu ka baranaa tawxiidka naga maha saasaa marka loo baahan yahay arrintaasi marka waxaa loo waxay laga maarmaana inaysan kugu bixinin ruuxa muslimka oo waa inaysan kugu bixinin aabbaha iyo hooyaday iyo culimadii horaan ka soo gaadhay waa inaysan kugu bixinin inaad ku adkaysato khaladka isaga inaad ku malxadayso maxaa yeelay arrinta haddaad ogaata inay khalad tahay aabbaha iyo hooyada iyo culimadii hore ilaahay subxaana wa tacaala khaladkay galeen inuu dembi dhaafaanu ka raj u rajaynayna laakiin adiga khalad inuu ahayd hadday kuu caddaatay oo daliil aysan haysanin waa inaad ka tagto ilaahay kuguma addoonsano subxaana wa tacaala inaad raacdo cid aan nebi maxamed ahayn sala allahu calayhi wasalam nebi maxamedna wuxuu ku yidhi ilaahay carshigiisa waa ka sarreeya ee meel kasta ma joogo maca su-aasha kale waxa weeye hal illaahu macanaa ilaahay manala jiraa subxaana wa tacaala manala joogaa ilaahay ilahay manala joogaa ilahay maadaama aan nidhi carshigiisuu ka sarreeya toddobada samoo kasii sarreeya mar haddaan nidhi ma nala jiraayo ilaahay subxaana wa tacaala mana ogyahay oo mana maqlaya allahu ilaahay macanaa macnuuna la jirankanaga wey bisamcihi maqalkiisuu nagula jiraa wa ru'yatii aragtidiisuu nagula jiraa wa cilmihii cilmigiisuu nagula jiraa ogaanshihiisa ilaahay subxaana wa tacaala wuu nala jiraa macaanana wey la jirankeenna wey laakiin ma aha daatadii ilaahay inay nala jirto subxaana wa tacala oo meel kasta nala joogo laakiin wuxuu ilaahay nagula jiraa maqalkiisu nagula jiraa waxa weye wuxuu nagula jiraa aragtidiisu nagu jiraa nagula jira oo mar kasta waana arkaa mar kastana waana maqlayaa mar kastana waana ogsoon yahay ilaahay subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu yidhi qaala ilaahay wuxuu yidhi qaala laa takhaafaa markuu la hadlayay nabiyullaahi muusa iyo haaruun wuxuu ku yidhi qaala ilaahay wuxuu yidhi laa takhaafaa ha cabsanina inanii anigu macakumaa anaa idinla jira asmacu waan maqlayaa oo wa araa waan arkayaa anaa idinla jira oo maciina ah waana maqlayaa waana arkayaa waxa dhacayay marna waxaa cabsanina buu ilahay ku yidhi subxaana wa tacaala sidaas wey wa qaala sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu yidhi inakum idinku tadcuuna waxaad baryaysaan samiican alla wax maqla qariiban oo idin dhow wa huwa macakum wuuna idinla jiraa cilmigiisa iyo ogaanshihiisa iyo maqalkiisa iyo araggiisa uu idinkula jiraa ilaahi subxaana wa tacaala laakiin ma aha wa huwa macakum in ay tahay ilaahay daatadiisu idinkula joogaa oo meel kasta idinkula joogaa ma aha arrintaa iyadii ma aha sidaasna waxaa ku fasiray salafkii baa ku fasiray rasuulkii sal alay slam raggii cilmiga ka qaatay ee saxaabadiisa ee ummadda ugu khayr badnaa yaa sidaa ku fasiray waxaa sidaa ku fasiray taabiciintii baa sidaa kaga qaatay oo raggii iyagana cilmi kasii qaatay wahaakada sidaasaa waxaa ku tegey yani waxa weye ummadan tadaata quruuntii ugu khayr ka badnayd ee rasuulku ammaanay sala allahu calayhi wasalam ruuxa doonaya marka nebi maxamed inuu ku daydow oo salafkii ku daydow oo caqiida saxa ilaahay la hortago subxaana wa tacaala oo naar kaga badbaado jannana ku tago waa inaad arrintaa iyadaa la tagto ilaahay inuu kor jiro subxaana wa tacaala haddana islamarkaa maamulkan adduunyada inuu gacantiisa ku jirto oo arkayo oo maqlayo og yahay wax kasta oon samaynayno ilaahay subxaana wa tacaala uu nala jirmaan arrintaa iyadii waa laga maarmaan waxna waxayna ka mid tahay arrimaha waaweyn ee khaladku uu ka dhacay ee dad fara badan ay ku khaldameen ayay ka mid tahay maarata maa hiya faa'idatu tawxiid waxaan ka soo hadallay hadda tawxiidkaan ka soo hadallay tawxiidkii qaybihiisa waan ka soo hadallay tawxiid waxaan ka soo hadallay maaragtay rububiya tawxiid aluluhiya tawxiid alasmaa sifaat intaasoo dhan waan ka soo hadallay waxa weeye hadda su-aasha meesha taale waxay tahay maa hiya faa'idatu tawxiidi tawxiidka faa'idadiisu maxay tahay faa'iidada aan ka helayno ilaahi subxaana watacaala haddaan u gooniyoolo intaasoo dhan oon isaga ficilkiisa u gooniyeelo ficilkanagana u gooniyeelo iyo waxaan anagu samaynaynaan ugu dhawaanayno ilahi subxaana wa tacaala oon u keliyeelno ilaahi subxaana wa tacaala tilmaamihiisa oon sugno oonan macnaha cid kaleeto u ekeysiinin arrintaa iyada maxaan ka helaynaa faa'iidadaan ka helaynaa maxay tahay faa'idatu tawxiidi tawxiidka faa'iidadiisu waxa weeye hiya alamnu waa inuu ruuxu aamin helo aamin waa inuu noqdo fi laakhirati aakhira inuu ka aamin noqdo min alcadaabi cadaab inuu ka aamin noqdo iyo walhidaayatu hanuun fi dunya adduunyada la hanuun adduunka inaad hanuunsanaato oo jidkii saxdayd aada haysato aakharana aada cadaab ka aamin noqoto ood ka nabad gashaay ayaa faa-id tawxiidka laga helaa wa takfiiru dunuubi iyo dunuubtay lagu dhaafo in ilaahay dunuubtaadii dhaafo oo ilaahay subxaana wa tacaala jidka saxdaa ku tuso dariiqa saxdaa inuu ilaahay ku qabadsiiyo noloshaada uu ku dhiso in aad ka aamin noqoto cadaabka aakhira aad ka aamin noqoto arrimahaasoo dhan ayaa laga helaa ilaahay oo loo gooniyoola xaqiisa subxaanahu watacaala qaala tacala ilahi wuxuu yihi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaaika lahum alamnu wahum muhtaduun aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey oo walam yalbisuu aan ku darin iimaanahum iimaankooda bidulmin shirki aan ku darin waxay ilaahay la wadaajiyaan aan ku darin iimaankoodii ma aysan ku darin oo maaysan ku dhex barxin la wadaajin ilaahay subxaana wa tacaala cid kale lala wadaajiyo xuquuqdii faraha badnayd ee ilaahay u gooniga ah ulaa'ika kuwa iyaga ah ee tilmaantaa iska leh lahum alamnu waxay leeyihiin aamin noqosho oo cadaabka alla laga aamin noqday iyo ciqaabtiisay leeyihiin wahum muhtaduuna waana hanuunsan yihiin dadka hanuunsan ee jidka saxda haysta jidkii nebi maxamed haysta jidkii cadaab lagaga badbaadi lahaa dadka haystaay waa dadkaas dadka ilaahay rumeeyey ee aan haddana cid kale wax la wadaajinin kuwa iyaga ah iyagaa weye kuwa aakharana cadaabka ka aamin noqonaya oo cadaabka alla ka badbaada weye subxaana wa tacaala wa qaala sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam xaqu lcibaadi addoommada xaqooda cala allahi ilaahay ay ku leeyihiin xaqii addoommadu ilahay ku leeyihin waxa weeye anlaa yucadiba waa inuusan cadaabin man laa yushrika bihi ciddii aan u shariigeelin shay waxba aan ugu shariigeelin ciddii aan wax la wadaajinin ilaahay oon xaqiisa ku xadgudbin oon cid kaleeta la doonanin oon ilaahay cid kale garab dhigin kuwaa iyaga ihi xaqay ilaahay kuleeyihin wax wey inuusan cadaabin wey tilmaantaa ruuxi laga helay maxaad ka fahantay marka waxaa laga fahmayaa ruuxii tilmaanta iyadaa laga waayo oo ilaahay subxaana wa tacaala cid kale waxaa la wadaajiyay midkaa isagii ilaahay subxaana wa tacaala xaq uguma laha inuusan cadaabin xaq uguma laha bal waa la cadaabi cadaab buu geli ruuxa isagii oo ilaahay subxaana wa tacaala waxyaalaha uu goonidaa cid kale la wadaajiyay maanta halkaasna waxaan kaga soo baxnay fasalkii labaad ee kitaabka ayaan kaga soo baxnay fasalka saddexaadi waxa weeye shuruudu qabuuli alcamal camalka shuruuda lagu aqbalo camalka ilan waxa weeye addoonku camalka wuxuu u samaynayo inuu ilaahay ka aqbalo subxaana wa tacaala inuu ilaahay ka aqbalo oo ilaahay agtiisa uu wanaag kaga helo sidaas daraaddeed buu camalka u sameynaya addoonku marka maxaa camalkaaga shuruudda loo baahanyay in camalkaaga laga helo siduu ilaahay u aqbali lahaa camalkaa isaga muxuu yahay shuruuddaas maa hiya shuruudu qabuuli alcamali shuruuda camalka lagu aqbalaayo maxay tahay jawaabtu waxa weeye shuruudu qabuuli alcamali shuruuda lagu aqbalo camalka cinda allahi ilahay agtiisa alaaatun saddexday saddex shardi haddii laga helo camalkaaga in la aqbalaa laga yaaba hadiisa laga waayo yani aqbalkiisu khatar baa ku jirta oo lama aqbalay saddex shardi haddii laga helo marka camalkii uu addoonku samaynaya ee ilaahay ugu dhawaanaya subxaana wa tacaala saddex shardi haddii laga helo camalkaasi ilaahay waa aqbalaya subxaana wa tacaala addoonkana waa u kaydinaya maalin uu aada u baahan yahay buuna ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiisa siin doona shuruudaasi maxay tahay marka shuruudaasi saddexda ah ee camalka lagu aqbalayaa maxay tahay shuruudaasi waxa weeye midka koowaad al-iimaanu billah ilaahay inuu addoonkaasi rumaysan yahay wa tawxiidihi ilaahayna uu u keli yeelayo waxyaalaha u goonida ilaahay inuu u keli yeelayo xuquuqda uu ilaahay leeyahay waxyaalaha u goonida ilaahay subxaana wa tacaala kelida u ah inuu ilaahay u gooni yeelayo oo uusan cidna la wadaajinaynin oo addoon ilaahay rumaysan uu yahay midaasi waa shardiga koowaad hadduusan addoonkaasi ilaahay rumaysnayn ama uu yahay addoon ilaahay rumaysan laakiin ilaahay garab dhigaya waxyaalo kale oo sheekh cabdilqaadir la caabudaya mar wax wax garab dhigahay oo mar sheekh uweys garab dhigahay oo mar qabri garab dhigahay oo mar awowgii sheekh hebel ahaa garab dhigahay oo mar macnaha malag garab dhigahay mar rasuul garab dhigahay hadduu addoon noocaasa yahay walow ilaahayba ha rumaysnaado hadduu rabe wax camaloo laga aqbalaya ma jiro maxaa yeelay ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati kaanat lahum jannaatu lfirdowsi nusulaa yacni ilaahay wuxuu leeyahay kuwa ilaahay rumeeyey camalka wanaagsanna la yimid kaanat lahum waxay u ahaatay jannaatu lfirdowsi jannadii firdowse la odhan jiray ayaa waxay u tahay nusulan martiqaad iyo meel ay degaan jannada firdowsa u noqon doona waa kuwee kuwa laga helay camalka wanaagsan iyo iimaanka laga helo wey aliimaan walcamal asaalix iimaan ilaahay ay rumaysan yihiin iyo camal wanaagsan oo ilaahay aysan cid kale la wadaajinin kuwaas weeye kuwa jannat lfirdows dhexli doona wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yihi qul aamantu billahi uma astaqim qul waxaad tidhaahdaa aamantu billahi ilaahay baan rumeeyey dheh uma markaa kadibna istaqim toos marka hore iimaan la imow iimaankii markaad la timaado kadibna toos oo ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisii ku toos amarkii ilaahay ku toos dhaqankii ilaahay ku toos middaa iyada ah ayaad macnaha kaga badbaadaysaa naada camalku marka waxa weeye weel buu leeyahay shaygu weel uu ku ururo hadduusan lahayn yacni waxa weye dhulkaasu iska gelaya weelkii marka acmaashaadu ay kuugu ururi lahayd waa iimaankaas ruux hadduusan iimaan lahaynna wax camal oo u dhigmaya ama loogu talagelayo ama ajir uu ka helayo ma jiro acmaasha ugu wanaagsan hadduu sameeyo ajirka ma helay gaaladan maanta aad arkaysaa ee samafalka samaynaysa ee gurmadka samaynaysa ee daawada bixinaysa ee dadka baahan maata u gargaaraysa waxa ay samaynayaan ay rafaadayaan ilaahay agtiisa wuxuu yaalla subxaana wa tacala ma jirto sababka ma taqaanan sababku waxa weeye iimaankii ugu horreeyay camalkooda uu ku ururi lahaa iyo meeshii uu camalku u geli lahaa ma laha camalkooda waa lumay marka sidaa daraaddeed iimaanku waa shardiga ugu horreeya camalka lagaga aqbalay haddaadan iimaan lahaynna camal kastoo wanaagsan haddaad la timaado oo salaatu katoo soon soonto wax kasta samayso laga aqbali maayo maxaa yeelay shaygii ugu horreeyey iyo albaabkii ugu horreeyey baadan kasoo gelin xadiidkaasna muslim baa wariyey yani waxa weeye midda labaad kaasi waa shardigii koowaad shardigii koowaad ee kamid ahaa shuruudda camalka lagu aqbalo shardiga labaadna waxa weeye al-ikhlaasu al-ikhlaas wa huwa ikhlaaska muxuu yahay wa huwa alcamalu waa inaad samayso lilahi ilahi daraaddi waan ugu samayso camalkaa isaga waa inaad ilaahay daraaddi u samaynayso min gayri riyaa-in istustus la-aantii adoon istustusaynin dadka walaa sumcatin aana ismaqashiinayn ha lagu maqlo iyo ha lagu arko iyo ha lagugu ammaano iyo dadku ha kugu jeclaado ujeedooyin noocaas waa inaadan kala ahayn waa inaad u samaynayso camalka oo qalbigaaga ay ka go-an tahay in aad ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanayso ood ciqaabta allana kaga cararayso janno allana aad ku doonayso subxaana wa tacaala saa waa inay qalbigaaga ku jirto laakiin haddii aada istustus aada u samayso ama ha lagu maqla u samayso ama aada weji ku heshid ku samayso ama aada kursi adduunya ku heshid aada ku samayso ama dad aad ku kasbatid aada u samayso camalkii wanaagsanaa markaa lagaa aqbali maayo isaga waa shardigii labaadee camalkii lagu aqbalay waa inaad u gooni yeesho oo ilaahay daraaddii aada ula jeedo camalkaa isaga ujeeddo kale waa inaadan kalahayn ujeeddo kale oo aad ka leedahay camalkaa isaga waa inuusan jiro qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi facbudu llaha ilaahay caabuda mukhlisiina idinkoo u gooni yeelaya lahu ilaahay addiina cibaadada u gooni yeelaya cibaadada alla u gooni yeela oo macnaheedu waxa weye istustus iyo ismaqashiin iyo ujeedooyin kaleeto oo meeshaasi aada gelisaaniyaysan jirin rasuulkuna sal alay wasalam wuxuu yidhi yani waxa weye uu xadiis ku tilmaamay in macnaa waxa wey sida inumaan doonta ninkii dad ismaqashiiya oo ha lagu maqlo camal u sameeya ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu camalkiisaasi wax laga siinayo ma jiro ninkii ha lagu arka u sameeyana camalkiisaasi uu ku rafaaday oo ku dhibaatooday araggaa keliyata haddii uu helo ujeeddaduu lahaa oo ha lagu arka ana waa isaga wey hadduu waayana ilahay agtiisa wax u yaalla ma jiro subxaana wa tacaala shardiga labaadna waa midkaas shardigii saddexaad waxa weeye oo camalka lagu aqbalayo almuwaafaqatu lima jaa bihi arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu la yimid waa inay waafaqsan tahay camalkaasi waa inuu yahay mid waafaqsan wixii uu nebi maxamed la yimid sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed wuxuu la yimid yacni qaabkii nebi maxamed uu ilaahay u caabudi jiray waa inay waafaqsan tahay waa inay tahay mid uu rasuulka kaga daynayo sala allahu alay slam nebi maxamed baa sameeyey waa inuu haysto haddii kaleeto camalkaasi wuxuu noqonayaa bidcuu noqonayaa bidcadana ilaahay ma aqbalo subxaanahu wa tacaala ruuxu wuxuu maskaxdiisa kala yimid ama cid kale uu ka qaatay ama caado ah u ahoo macnaha uu aabayaasha ka soo gaaray laakiin uusan nebi maxamed kaga daynaynin sala allahu calayhi wasalam middaa iyada ana waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala kama aqbalay xataa hadduu mu'min yahay oo ilaahay daraadii ula jeedo laakiin camalkaa oo nebi maxamed aan laga soo gaarin sala allahu alay wasalam iyadana lama aqbalay rasuulku sal al ilaahay wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu wuxuu rasuulku idinla yimid fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum wuxuu idinka reebay canhu xaggiisana fantahuu ka hadha wuxuu rasuulku idinla yimidna qaata oo idin faray wuxuu idinka reebayna ka hadha asagii ku dayda sala allahu calayhi wasalam marka wixii rasuulkeena uu samayn jir o dhan dhaqankiisii oo dhan amarkiisii oo dhan waxaaluu naga reebo o dhan kulligood iyagoo idil baa laynoo soo guuriyey oo laynoo soo xifdiyey wayna yaallaan ninkii doonaya inuu bartana jid loo maray laha marka nebi maxamed ku dayda sala allahu calayhi wasalam wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man camila ninkii sameeya camalan camal ninkii sameeya camalkaasoo laysa uusan ahan calayhi dushiisa amrunaa amarka nagu uusan ahan camal aanan anagu farin ninkii sameeya fa huwa raddun waa lagu celinaya laga aqbali maayo waa lagu diidaya su-aasha marka aada isweydiinayso markaad mu'min tahay ilaahay daraaddiina aada camalkan ula jeedo aadan ujeedo kale ka lahayn su-aasha aada isweydiinaysa lagaa maarmaanka waxa weeye inaad isweydiiso camalkani salow nebi maxamed ma sameeyey sala allahu calayh wasalam xag hadduu sameeyeyse xagee ku yaallaan ma kitaab allah sheegay ma sunno nebi baa sheegtay sala allahu calayhi wasalam ma xadiid rasuul baa laga helay camalkani xagee ku yaallaan waa inaad isweydiiso laakiin haddii aada shay kasta isaga samayso un waa camal wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala camal aan nebi maxamed laga soo gaarin kaa aqbali maayo ood ilaahay ugu dhawaanayso subxaana wa tacaala sidaas wey sidaa daraaddeed waxaad garanaysaa waxyaala fara badan oo maanta dadku samaynahayaan ma aha nebi maxamed lagama soo gaarin sala allahu calayhi wasalam sidaa daraaddeed waa bidco layskana aqbali maayo si kasta hadduu addoonka u samaynayo ilahay ula jeedo daraaddiis subxana wa tacaala waxaa ka mid a masalan oo macnaha waxa weyaan hadda tusaale aan usoo qaadanaya mawliidka oo kale mawliid mawliidku raa nebi maxamed kama sugna sala allahu alayh wasalam meel lagu hayo oo kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka ana ma jirto sala allahu calayhi wasalam ma jirto ruuxii daliil u hayana waa inuu keeno waa la waayey laguma hayo axaadiistii rasuulka iyo ficilkii rasuulka iyo hadalkiisi iyo dhaqankiisi laguma hayo laguma hayo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala kuma yaallo waa bidco macna waa bidco wax marka ajir oo lagaa siinhayo ma jirto shaygaa isaga ah lagaana aqbali maayo waa lagu soo tuuraya waa lagu soo celinaya waxaa ka mid a shaygaas isaga ah ee bidcada ah ee nebi maxamed uusan ogeyn sala allahu calayhi wasalam waxay ku tilmaamaan leylatulxukmiga ee macnaha waxa weeye ama leylatliyo leylatulmicraajka midhahaan iyo yani shan iyo tobanka shacbaan iyo waxyaalaha aysa sameeyaan waxaa ka mid a masalan waxa weeye xadradii baa ka mid a xadradii baa ka mid a la xadarinahay iyadana waxa weeyaan meel ay ku taalo oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lagaga soo gaaray ma jirto waxaa ka mid a waxyaalo fara badan oo sidaasoo kaleeta waxaa ka mid a qubuurtan aada aadaysaa ka mid a nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lagama hayo inuu qubuur intuu aaday waxweydiisi inuu waxweydiisto uu aaday iyadana lama hayo waxyaalahaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha aan nebi maxamed laga soo gaarin sala allahu calayh wasalam mar haddaan laga soo gaarinna fa huwa raddun man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun ninkii camal sameeya camalkaana aan annagana laga soo gaarno annagu aanaan farin ilaahayna inuu ugu dhowaado doonayahay camalkaasi waa camal lagu celinayo oo lagu diidahayo oo laga aqbali maayo buu rasuulku leeyahay sal alla alay wasalam axadka axadka mu'minka oo marka ilaahay ka cabso subxaana wa tacaala oo camal haddii aada doonayso war rafaadkan aada rafaadayso iyo dhidiskan kaa dhacaya iyo xoolahan aada bixinayso iyo waktigan aada khasaarinaysahay waa la isweydiin ee meesha aad ku bixinayso ha noqoto meel aada hubto ilaahay subxaanahu watacaala sidii uu kuu amray inaad u samaynayso markaa aqbalkeedana ilaahay aada rajo badan ka qabto midda iyada ha noqoto laakiin waxa weeye shay aadan garanaynin in maxamed inaga soo gaaray sal alla alay wasalam oo aadan haynin meel uu ku yaal in lagugu sheekeeyo waxa weeye waxa weeye cibaado wey oo ilah baad ugu dhawaanaysaa sidaana aad ku qaadatahay waa khalad wey rafaad iyo dhib un baadnaan kala kulmaysaa aan faa'iido lahayn saddexdii shardi marka wuxu ah marka lasoo gaabiyo waxa weeye waa ilaahay inaad rumaysanto addoonka ilahay rumaysan yahay shardiga labaad wax camalka lagu aqbalo waxa weeye inuusan ujeedo kale ka lahayn camalkaa isagoo ha lagu arkiyo ha lagu maqlo uusan ka lahayn ilahay daraadii ula jeedo ka saddexaadna waxa weeye waa in camalkaasi ama waxaas uu samaynayahay looga horreeyey oo nebi maxamed uu kaga dayanayo sal alla alay slam nebi maxamed laga soo gaaray maalin saddexdaa shardi haddii laga helo camalkaadu insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa camal aqbal halkaana waxaan kaga soo baxnay fasalkii afraad ayaan kaga soo baxnay waxaan halkan ka gelaynaa fasalkii macnaha waxa weye shanaad oo uu sheekhu uu cinwaan uga dhigay ashirku alakbar shirkiga weyn shirki waan soo barannay maxaa shirki la yihahdaa waa tawxiidka kasoo horjeedkiisa waa shirki waa in wax wadaajin la sameeyo wax in la wadaago ayaa shirkiga la yidhahda midka loola jeedana waxa weye ilaahay in cid kale wax lala wadaajiyo in la garab dhigo wey in wixii ilaahay goonida u lahaa cid kale lala siiyo lala wadaajiyo shirkigaa isagaa wey marka laba qaybood buu qaybsamaa shirkigu shirki weyn iyo shirki yar shirkiga weyn buu marka meesha kaga hadlayaa sheekh ashirku alakbaru shirkigii weynaa waxa weye su-aasha marka sheekhu uu isweydiye waxa weeye maa huwa acdamu dunuubi cinda allah dunuubta midka ugu weyn ilahay agtiisa kee weyn dembiga ilaahay agtiisa dembi la sameeyo ugu weyne waa kuma wuxuu ku jawaabay acdamu dunuubi dunuubta midka ugu weyn dembi la sameeyo ka ugu weyn ashirku billaah waa ilaahay inaad wax la wadaajiso cidaan ilaahay inaad barido wey cidaan ilaahay inaad kaalmo weydiisato wey cidaan ilaahayn inaad wax u gowracdo wey cidaan ilaahay ahayn inaad maaragtay aada u cararto wey cidaan ilaahayn inaad wax ka dalabto wey intaasoo dhan waxa weeye waa dembi la sameeyo midka ugu weyn weyaan waddaliilu daliilkeeduna waxa waye qowluhu tacaala ilahay odhahdiisa uu yidhi yaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim yacni waxa weeye wasiyadii dardaarankii uu luqmaan siinhay wiilkiisa ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi luqmaan baa wuxuu ku leehay wiilkiisii yaa bunaya wiilkaygiiyow laa tushrik billaah ilaahay wax la wadaajinin cid kalood ilaahay wax la wadaajiso ood wax ugu darto ood wax la siisaayaysan jirin maxaa yeelay ina shirka yacni wax la wadaajinta ilahay wax la wadaajiyahay la dulmun waa gardarro cadiimun oo weyn wey dembi weyn oon dembi ka weyneyn weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala inaad wax ugu darto cid kale sumaana inaad ilaah ilaah cid kale garab dhigto inaad cidaan waxba haysanin ilaahay subxaana wa tacaala aad kala mid dhigto oo wuxuu ilaahay lahaa subxaana wa tacaala aad wax ka sii damaan maxaa yeele waxyaalahaas o dhan waan soo marnay inuu ilahay u gooni tahay baryadu inay ilahay u gooni tahay oo su-aashu iyo waxweydiisigu u gooni tahay oo maaragtay dhibaata ulcarabku ay gooni tahay oo mamangeliyadu ay ilaahay gooni tahay oo waxsiismadu ilaahay gooni u tahay intaasoo dhan iyo waxyaalo kaleetoo fara badan ayaan soo marnay maaragtay inay ka mid tahay waxyaalaha xuquuqda ilaahay goonida u leeyahay ayna furaynna banaanayn in ilahay wax cid kaleeto lala wadaajiyo wax loogu barmaayo walamaa su-ila markii la weydiiyey rasuulullahi sal lla ly slm rasuulka markii la weydiiyey ayu dembi acdam dembigee ugu weyn dembi la sameeyo qaala wuxuu yihi rasuulku an tajcala waa inaad yeesho lilaahi ilaahay waa inaad u yeesho niddan mid la mid ah oo ilaahay wax la wadaaga wa huwa khalaqaka isagoo ku abuuray isagoo ilaahay ku abuuray oo abuuristii uu ku abuuray cidina aysan la wadaagin oo cid gacan ka siisa aysan jirin cid u kaalmaysa aysan jirin asagoo keli ku ah subxaana wa tacaala abuuristaadii iyo risqisiintaada iyo maamulkaaga haddana inaad adiga arrintii kaa tegaysa iyo ficilkaagii aada cid kale la wadaajisaayay middaa iyada ah dembi ka weyne ma jirtuu rasuulku yuri sal alla alay wasalam maxaa yeele waa xadgudub xadgudub iyo gardawro wey ilaahi subxaana wa tacala xuquuqdiisii lagu gardarsoo lagu xadgudbay sidaa daraaddeed xadgudub la sameeyana midka ilaahay lagu sameeyo subxaana wa tacaala baa ugu weyn sidaas weyaan dembi la sameeyo markaasaa u weyn zinada isagaa ka weyn oo khamrada isagaa ka weyn oo xumaanooda isagaa ka weyn dembi addoon oo ku dhacana kaasaa ugu weyn saas wey marka inagu saa ma uga taxdirnaa inagu sidaa ma isaga ilaalinaa dembigu inuu saa u weyn yahay shirkigu ma uga ogsoon ah maya bal waxaynu aaminsannahay in sideedaba uusan nin ummatu maxamed ah ama soomaali ah oo af soomaali ku hadlaya inuusan shirki ka dhacaynin baan aaminsannahay inuusan gaaloobaynin bu aamiyaan aaminsannahay inuusan ilaahay cid kale la wadaajinin baan aaminsannahay tawxiidka dhanna waxaad u fahamsannahay inuu yahay inaad qirto ilaahay inaad rumayso ilaahay inuu keligii wax abuuro inaad rumayso sidaa daraaddeed waxaad arkaysa dadka markaad tidhaahdo war ilaahay keyrkii ha baryina oo ilah waxaana wax weydiisanina oo ilahay cid aanan haw cararina oo ilahay cid aanan kaalmaha weydiisana markaad ku tilaado wuxuu ku odhanayaa war aniga waan aaminsanahay in intaasoo dhan aysa waxba karayn laakiin waxa waan aaminsanahay inuu ilaahay wax cid kasta abuuray oo ilaahay cid kasta maamulo laakiin waxa weeyaan dadkani ilaahay bay u dhow yihiin u dhawaanshaha ilaahay u dhow yihiin baana subxaana watacaala ugu dhawaanaya oon ugu weydiisanaya inay ilaahay ii dhoweeyaan maarata waa shirkigii laftiisii wey yani shirkigii laftiisii wa waana imaan doonta maarata meesheedaan insha allahu tacala ku faahfaahin doonaa maarata shirkiga weyn marka midkaa isagaa weyn waa dembi la sameeyo midka ugu weyn wey maarata si taxadar le in laysaga ilaaliya loo baahay si taxadar fara badan ku jiro in laysaga ilaaliya loo baahan yahay sida ibnu cabaasba ka asaxday waxa uu yidhi maarata shirkigu wuxuu kuu soo galaa oo ruuxa binu aadamka ugu yimaadaa sida aan uusan u maqlinin shanqadheeda bahasha la yidhaahdo maaragtay quraanjada yarta ah oo habeen mugdi ah joogta oo meel sibsib ah ku socota laami meel ah ku socotahay sidaan shanqadheeda aadan u maqlaynin sidaasoo kaleeto ayuu kuu soo galaa buu shirkigu maaragtay marka inaad iska ilaalisaa loo baahan yahay tilaabo kastood qaadayso inaad ka fiirsato talow meeshan shirki ama ku duuganya talow meeshan ama maaragtay bambaanadii shirkigu kaaga qaraxda talow meeshan amaad ilaahi subxaana watacaala xaqkiisa ku xadgudubtaa inaad iska ilaaliso wey haddii lagu yidhaahdo war qubuurta oo loo kacaayo oo wax la weydiisaayo waa shirki kacar haddii lagu yidhi cabdiqaadirow oo la yidhahday awowgayow oo la yidhaahdayo waa shirki iskaga carar haddii lagu yidhi yacni waxa weeyaan cid kaleeto oo loo tagaayo waa shirki waa kacar ilaahay keligii subxaana watacaala ku xidhan maxaa yeelay dembika la sameey ka ugu weyn hadduu yahay waa inaad maaragtay iska ilaaliso weynankiisaa uu leeyahayna aada macnaa waxa weeye aada qadarisaa loo baahaya su-aasha kale waxa weeye shirkiga weyn in uu yahay dembi la sameeyo ka ugu weyn baan soo barnay muxuu yahay marka shirkiga weyn maa huwa ashirku alakbaru shirkiga weyni muxuu yahay busheeku shirkiga weyn ee dembi la sameeyo ugu weyni muxuu yahay waxau kaga jawaabay ashirku alakbaru shirkiga weyni waxa weeye huwa sarfu alcibaadati waa cibaadadii inaad u iisho ood u leexiso ligayri illahi ilahay cid aan ahay inaad cibaadadiisiiso cibaadadaan soo baranay oo ah ficil iyo hadal kastoo ilaahay uu jecel yahay inaad cid kale u leexiso aada cid kale siiso wey oon ilaahay ahayn subxana watacaala ka ducaai gayr illah ilahay cid aan ahayn oo la baryaba wey walistigaasa iyo kaalmo weydiisi yacni waxa weeyaan magangeliyo la magangalo bil amwaati kuwa dhintay dadka dhintay in macnaha la weydiisto kaalmo la weydiisto aw ilaxyaa ama kuwa nool alghaa'ibiin ee haddana aan kula joogin sidaas wey shirkiga weyni waa midkaas waa inaad u iisho ood u leexiso ilaahay cibaadadiisii cid aan ilaahay ahay sida baryadii ood cid kale siisay oo kaleeto cid kalood bariday alistigaasa kaalmo dalabkii inaad kaalmo ka dalabto cid aan ilaahay ahayn subxaana watacaala inay ku kaalmayso dadka dhintay inaad kaalmo weydiisato kuwa noolen kula joogin sawdkaaga hadalkaaga aan maqlaynin aan waxba kuu qaban karin inaad kaalmo weydiisato waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin yacni shirkigii weynaa ee ka mid ahaa dunuubta waaweyn bay ka mid yihiin qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wacbudu llaha ilaahay keligii caabuda ilaahay keligii u yeedha oo barya walaa tushrikuu hana la wadaajinina bihi ilaahay shay-an waxba hala wadaajinina cid kalood ilahay wax ugu dartaan oo la wadaajisaan yaysan jirin wa qaala sala allahu alay slam rasuulku wuxuu yidhi min akbari alkabaa'iri dunuubta waxaa ugu waaweyn ashirku billaah ilaahay oo cid kale wax lala wadaajiyo ashirku billaah ilaahay oo cid kale wax lala wadaajiyo maha yacni waxaad arkaysaa in xoogga la saarayo oo in fara badan ay macnaha ku soo celcelinayso nusuusta yacni waxa weeye arrintan aan la wadaajinta ilaahay cid kale wax lala wadaajiyo subxana wa tacala sababkuna waxa weeye diinta diinteenna gundhigeeda iyo albaabka laga soo galo iyo asaaskeeda o dhan baa wuxuu ku taagan yahay in ilaahay xaqiisa loo gooni yeelo cid kaleetana aan wax loogu darin taa iyada ah haddii addoonka laga helo oo arrintaa iyada laga helo waxa weeyaan dembi kale oo dhan waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala inuu ka dhaafaa laga yaabo aakhirkiisana jannadu u dambayn doonaa haddii xataa dembi kaloo dhan uu la yimaado aakhirkiisa jannadu u dambayn doonaa cadaabka hadduu soo marxado laakiin haddii aasaaskaa hore uu ka khaldamo oo albaabkaa hore uu gara maro oo uu dhinto ruuxii isagoo ilaahay subxaana watacaala iskale wax la wanaagsanaya walow haba yaraade walow wax yar isu qabanayninba ha ahato wax yar oo shirkiisa oo qalbigiisa ku jiro hadduu dhinto ruuxaasi jannadu waa ka xaaraan naarta ayuuna ku abaabaya camal kastoo dhan ha sameeyo salaad ha tukado soon ha soomo sadaqo ha bixiyo wuxuu doonay oo kale dhan ha sameeyo haddii halkaa albaabka ugu horeeya uu ka khaldamo ruuxaasi waxa weeyaan janno waa ka xaaraan naar ayuuna ruuxaasi abad ku noqonaya oo gelaya maaragta sidaa daraaddeed baa ilaahay subxaana watacaala iyo diintiisa xoogga saaraysa oo layna leeyahay war arrintaa iska ilaaliyaay war iska jiraay war ilaahay xaqiisa ku xadgudbinaay war xuquuqda ilaahay gooni u siiyaay waxyaalaha u goonida hala wadaajininaay ka taga waxyaalaha kaloo dhan cid kaloo wax tari karta ma jirto cidna afixi karta ma jirto cid kaloo wax noo dhiibi karta ma jirto arrintaa maaragtay yaa xoogga sidaa loo saarayaa maaragtay marka dunuubta ugu waaweyn ee dembi la sameeyaayay waa midkaasoo ilaahay subxaana watacaala xuduudiisa oo lagu xadgudbo xaqa alloo lagu xadgudbo oo cid kale lala siiyo ama la garab dhigo middaa iyada aweymaa addoonka qalbigiisu inay arrintaa ku degtaa loo baahaya waxaa la rabaa addoonku inuu arrintaa ku xasilo oo uusan noqonin kuwii ilaahay uu ka sheekayay subxaana watacaala waidaa dukira allahu waxdah mu'azad quluubu aladiina laa yu'minuun yacni waxa weeyaan ilaahay haddii la sheego oo keligii aabuda la yidhaahdo ilahay rumaysnayn quluubtoodu way ka didaa qalbigoodu wuu didi ma ogolaan karaan waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun haddii ilaahay cido kale lala sheego oo la yidhahdo hebel baa wax la wadaagi kara hebel baa isagana wax la weydiisan karaa sheekh hebel isaguna wuu weynaa kana wax wuu tari karaa waxaa haddii la yidhaahdana way ku farxayaan dadkaasoo kale yayna noqonin yaynaa noqonin dadka ilaahay keliga caabuda marka la yidhaahdo oo tawxiidka loo akriyo carara oo diida oo yidhahda aabayaashana maanan ka soo gaadhin dadka ayagaa ayaynaan odhan markii la yidhahdo sheekh cabdiqaadir baa wax tari kara oo uweys baa wax tari kara oo sheekh hebel baa wax tari kara oo sheekh nuur baa wax tari kara markii saa layna yidhahdana ayaynaa ku faxin oonan maaragtay diin ka dhiganin dadka iyagaa ilaahi subxaana watacaala waa dhaleeciyey maa waa la caayay dadka iyaga marka dadka ruuxa mu'minka aada inuu isu jiro oo diintiisa uu ilaashado oo diintiisa uu barto wuxuu ilaahay ka reebay iyo wuxuu faray iyo wuxuu maaragtay rasuulku reebay iyo wuxuu faray iyo waxa naar gelinaya iyo waxa janno gelinaya intaba inuu kala ogaadayo waa lagala maarmaan diintiisaasaa ku salaysan noloshiisaasaa ku salaysan badbaadadiisaasaa ku salaysan haddii middaa iyada la waayana addoonkaasi waa khasaaray halkaasi waxa weeye cajalkii ayaan ku gabagabaynay waxaana weeye yani waxa weeye safxada lix iyo tobnaad su-aasha macnaha waxa weeye shirkiga weyn muxuu yahay su-aasha iyadaa ayuu cajalku ku dhammaaday cajalkii labaad ayaan insha allahu tacala ku xijin doonaa oon kitaabka ku gabagabayn doonaa insha allahu tacala